alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayaqulu lahu tabaaraka watacaala askinuuhuna min xaytu sakantum min wujdikum wla tudaruuhuna litudayiquu calayhin wain kuna ulaati xamli faanfiquu calayhina xata yadacna xamlahn fain ardacna lakum faatuuhuna ujuurahuna waatamiruu baynakum bimacruuf wain tacaasartum fasaturdicu lahu ukra suuratu talaaq ayaan ku dhex jirnay aayadda lixaad buu darsigan ka bilaabanaya suuradda qeybteedii hore waxay ka soo hadashay axkaamta furitaanka iyo aadaabtiisa waxaa kaloo laga hadlay furitaanka wixii ka dhasha ama waxa ka dhashay axkaamta ah sida ciddada weli arrintaasaa marka lasii daba joogaa oo tanina waxay ku saabsan tahay dumarkii la furay iyo xuquuqda ay leeyihiin xaq ka mid a wuxuu rabbi yihi subxaana watacaala askinuu dejiya hunna dumarka aada furteen min xaytu meeshii dejiya sakantum aada degan tihiin oo min wujdikum karaankiina ah walaa tudaaruuhunna ha dhibina litudayiquu inaad cidhiidhi gelisaan darteed ha u dhibina litudayiquu inaad cidhiiri gelisaan darteed calayhina korkooda ha u dhibina wain kunna hadday yihiin dumarka aada furteeni uulaatu xamlin uur kuwo u saaxiiba hadday yihiin fa anfiquu nafaqeeya calayhina korkooda xataa yadacna ilaa ay ka dejiyaan xamlahunna uurkooda ka dejiyaan fain ardacna hadday nuujiyaan lakum idinka hadday idin nuujiyaan ilmaha fa aatuuhunna siiya ujuurahunna ajriyaalkooda siiya ujuurooyinkooda siiya wa'tamiruu tashada baynakum dhexdiina bimacruufin si wanaageeda la yaqaano ku tashada shay wanaagiisa la yaqaano wain tacaasartum haddaad iscuslaysataan fasaturdicu waxaa nuujini lahu isaga waxaa u nuujini ukhraa haweenay kalaa u nuujinaysa macnaheedu waxa weeye dumarka la furay waa laba qaybood haweenay dalqadii ugu dambeysay lagu furay oo saddexdeedii dalqadeed loo dhameeyey oo waxba u laabnayn middaasi iyadu sida saxiixa ah waxa weeyaan nafaqana ma leh oo intay ciddada ku jirto biil kuma leh ninka sakan iyo meelay degtana kuma ay lahaa gurina kuma leh biilna kuma leh sidaana waxaa kutusaya xadiidka fatima fatima binti qays een horey usoo sheegnay ee markii ninkeedii uu furay dalqadii ugu dambeysay ayay qaraabadiisii isagu waa maqnaayeen qaraabadiisii intay u tagtayba waxay tidhi ninka biilna waan ku leeyahay intaan ciddada ku jiro sakan iyo meelaan degana waan ku leeyahay markaasaa waxay yidhahdeen waxba anagu kuuma haynee kac iska tag rasuulkay u tagtay salawatu rabbi wasalaamu caleyh markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal lla lay wasalam faadumoy haweenaydu ninkeeda waxay biil iyo sakan ku leedahay marka uu soo ceshan karo taasi waxay xoojinaysaa madhabka qaba haweenta baa-inada ah ee dalqadii ugu dambeysay lagu furay inaysan sakanna lahayn nafaqana lahayn waana madhabu daa'ifa min alculamaa wey taa marka lagama hadlayo waxaa laga hadlaya halkan waa aayaddu dumarkay ka hadlaysay oo ah yacni dumarkii la furay furitaanka rajciga furitaan lagu noqon karo waana ilaa suuradda bilowgooda iyagaa unbaa laga hadlaya haddana iyagin baa laga hadlaya saas way macnaa kuwa baa-inaadka kuma jiraan marka rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy dejiya dumarkaas intay ciddada ku jiraan waxaad dejisaan meesha aada degan tihiin oo karaankiina ah yacni meesha aada degan tihiin adiga oo sakanka ku ah meeshaa meel la mida deji oo haddana aada kari karto leanna waxaadan kari karin laguguma kalifayo wey waxaa la diidan yahay meeshaasi in aada dejiso iyadana meel xun iyo buul xun inaad geliso adiguna aada sar iyo daar sare kasoo toosayso cadaalad ma askinuuhunna min xaysu sakantum min wujdikum meeshaad adigu deganteed naftaada u quudhay haddana karaankaaga ah meeshaasoo kale dejiya bu rabbilahi subxana wa tacala guri noocaasoo kale ah ha deganaato intay ciddada ka baxayso waxaa la yidhi walaa tudaaruuhunna litudayiquu calayhinna dumarkaa guryaha ku jira ciddada tirsanaya ha dhibina si aada cidhiiri u gelisaan oo idinka cararaan yacni meeshaa waxaa la diidan yahay xeelad kasta oo loo mari karo haweentaa inta cadaadis la saaro inay iskeed u cararto ilan dad baa halkaa mari karaba dariiqaas dad baa mari karaoo isku dayi kara inuu yidhaahdo ilaahayna u sheego addoommadana u sheego iyadaa iska carartay hada maxay u carartay adaa cadaadiyey yani waxa weye wuu dhibayaa wuu cadaadinayaa wuu rafaadinayaa yani waxa weye biilkiibuu ku dhibaya marka dambe iskeed si ay ugu carto dhibka intay u adkaysan weyda ay iska baxay walaa tudaaruuhunna litudayiquu calayhina bu alla subxana wa tacala bini aadamkiiyo xeeladihiisa iyo jidadku mari kara iyo laalaabkiisa ilahay kama qarsoona saas waa laga hordegayaaba waxaa la leeyahay qolyo sidaas samayn karaa idinku jireen haweentaa intay ciddadeeda tirsanayso cadaadisna ha saarina hana dhibina yani waxa wey meesha say uga baxdana ha ka shaqaynina daaya ha dhamaysatay macnaha ayib wain kunna uulaati xamlin faanfiquu calayhina hadday haweenku uur leeyihiin oo iyadoo uurle lagu furay waxaynu soo sheegnay intay uurkaa ka dejinayso inay ciddo ku jirto ta ilmahaasi ka soo baxay waxay leedahay muddada ay uurka leedahay nafaqay leedahay biil bay leedahay ayib oo kuwa kaleba nafaqay leeyihiine iyada maxaa gooni loogu sheegay culimada tafsiirka qaar ka mida waxay leeyihiin aimada salafka ah middan waxa weeyaan wain kunna uulaati xamlin waxaa laga hadlayaa haweentii baa-inada ahayd ee dalqadihii loo dhameeyey nafaqo male baan soo sheegay laakiin hadday uur leedahay baa laga soo reebayaayo wain kunna uulaati xamlin fa anfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna haweentii dalqadii haba u dhammaadeen laakiin haddii uur ay leedahay ilmo uu ku jiro makaankeedii uurkeeda ku jiro biil bay leedahay oo nafaqay leedahay kuwii waxaa laga soo rebayaa marka baa-inaadka ah culimada qaarna waxay leeyihiin tafsiirka meehe waa isla dumarkii rajciyaadka ahaa wey ee ciddada ee lagu noqon karay oo haddii kuwa ay kuwa ay la mid tahay kuwa waaba la sheegay nafaqadoodi iyo biilkoodiiyo inay leeyihiin sakankoode maxaa loogu celiyey oo tan gooni loogu sheegay waxaa loogu sheegay bay leeyihiin ayada maadaama ciddadeedu ay dheer tahay si ninku uusan u malaynin in iyada xilkeedu ka dhacay maxaa yeele kuwan kale ama waa saddex bilood ama waa saddex caado intay helayso yacni waa yar tahay laakiin waxaa laga yaabaa middan uur kale inay noqoto hal sanaba ku dhawaato ama ka badataa dhici karaysa si uusan marka isu moodsiinin middan iyadu kuma jirto ayaa lil ihtimaam iyada gooni loogu xusayo wa ulaatul axmaali yani waxa wey wain kunna ulaati xamlin saasaa loo yidhi ee weli waa dumarkii rajciyaadka ahaa ayaa laga hadlayaa ayay culimada qaarna leeyihi adiga almuhim haweentu hadday uur uur leedahay ama dalqadii ugu dambaysay ha ku furanto oo yayna ninka u furnaanin ku noqosho ama haweeney lagu noqon karo ha noqoto oo dalqadii koowaad ama tii labaad baa lagu furay midday dooniba ha noqotay mar hadday uur leedahay nafaqo way leedahay diilkeeda way leedahay intay ilmaha ka umulayso saas wey macana wain kunna ulaati xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahunna waxaa la isweydiinayaa nafaqadaa iyo biilkaa la siinayo ma ilmaha mise waa iyada mas'ale waxa way fuqahadu ka murmaanoo qaarna ay yihiin ma ilmahaa la siinaya qaarna ay yihiin waa iyada laakiin natiijadu taxsiilulxaasili way isku meel unba imaanaysa ilaan ilmihii uurku ku jira wax ma cunayo sooma waxa wax cunahaya waa iyada iyadu waxay cuntay buu isaguna dheefsanaya marka yani waxa weeyaan meel loo kala wado male hadduu ilmihii soo baxo meesha ka baxana inaysan nafaqo lahayn waa laisla ogolyahy saas way maanaa ayib ilmihii marka waa dhashay nabad buu ku yimid labadii ruuxna waa kala furan yihin hooyadaas labay khiyaar u leedahay in ay nuujiso oo nuujinteeda nuujinta ay nuujinayso ay ujuuro ku qaadato ninkii ilmaha loo dhalay inay ujuuro kaga qaadato way heli karta inay tidhaahdo kuu nuujin maaye cid kaloo kuu nuujiso la raadsana way heli karta rabbi marka taasaa laga hadlaya ilmaha nuujintiisa ilmaha dhashay nuujintiisibaa hadda laga hadlaya fain arbacna lakum faaatuuhuna ujuurahuna l hadday ilmaha idin nuujiyaan waxaad siisaan kharashka aada ku heshiiseen iyo ujuurada aada ku heshiiseen markan ma soconayso iyadu iyaduba way dhashaye ma anaa ka xiga maynaaska siiso limaada leanna waxa weeye fain arbacna lakum idinkaa ilmaha laydin nuujinaya idinkaana laydin dhalay waa kaan soo marnay wa cala almawluudi lahu risquhuna wa kiswatuhuna midka ilmaha loo dhalay bu alla leeya subxana wataala ayadaa dhalasay lama dhigin ogo adaa lagu dhalay baa leeya leanna xilkiisa aduu ku saaranya soo ma jeed marka ninkaagan ilmaha loo nuujinahayo maadaama haweentii uusan xadhig kuu haynin haddii xadhig kuu hayo inay ilmaha nuujisa waa laazim markaas laakiin hadduusan xadhig kuu haynin ilmaha mas-uuliyadiisi iyo xilkiisiina adiga ku saaran yahay hadday kuu nuujiso waxay heli kartaa inay kharash kugula heshiiso oy ku tidhaahdo intaasi intaasu ujuuraan kaa raba waad ku khasbanta ayib haddii aada iscuslaysataan oo kharashkii nuujinta aada ku heshiin weydaan oo iyaduna ay buur fuusho adiguna aada buurtuu la fuuli kari weydo ood kharashkaa xamili kari weydo markaasi fasaturdicu lahu ukhraa weeyo ilmahaaga qaado haweenay kaleeto oo nuujiso la raadso ood waxoogaaga aada bixinayso ogol inay kuugu nuujiso midaad heshiin kartaan marka u geeyo taasi ha kuu nuujiso sidaas macana ilmihii marka adigaa la dalanbaabi wey adiga ayaa qaadan adiga ayaa nuujin u raadin adaa kharashkiisa bixin hooyadii hadday nuujiso adaa kharashka lagaa rabaa somaart saasaa laleey maana kadib baa rabbi subxaana wa tacala wuxuu dhex dhigay wa'tamiruu baynakum bimacruuf labadiinna ilmaha wada dhalay ilmaha arrinkiisa ka wada tashadaa layidhi wa'tamiruu baynakum dhexdiinna tashada oo ka shawra bimacruufin shay wanaagiisa la yaqaan wax idinkana dani idinku jirto ilmahana dani ugu jirto ku tashada macnaha waxa weeyaan waan isfuray haddaan isfurnayna col baanu nahay xiirxiiro ah oo aan is arki karin ilmahana waa la kala jiidjiidanaya ma ah yani waxa way furitaanku waa shay abiici waa shay yimaado wey dad culooday keliyana isma furaan waa xal ilaahay uu ku talagalay in lagu xaliyo shay kale si kale loo xallin waayo daawo wey lagu daaweynayo nolol si kale loo u socon wey mar hadduu sidaas yahay waxbaa idinka dhexeeyo caruur baa idin dhex joogtee ilmahan arrinkiisa si wanaagsan uga wada tashada goormaa naaska laga goynayaa sidee loo korinayaa sidee loo nafaqaynayaa sidee wax loo barayaa caafimaadkiisa yani waxa weeye ka wada tashada bu rabbilahi subxana watacaala hooyadii naaskiisa diidayee tidhi ma nuujinaya naa kale ugeyso tidhi xaqeedii hooyanimo weli waa daba socdaa oo rabbi wuxuu yidhi wa'tamiruu baynakum bimacruufin taladeedii meesha waa ku jirta yani waxa weye way dayrisay keli la dhihi maayo way dayrisay mid baa laazima haddii ay noqoto inaynan nuujinaynin waxaa laazima bay leeyihiin culimmadu caanaha dambarka ah inay nuujiso isaga waa laazim bay leeyihin leanna caanaha dambarkaa la-aantood ilmaha waxay leeyihin caafimaadkiisa iyo noloshiisaa dhib soo gaari kara kuwaa markuu nuugo kadib wixii kaleeto dumar kaleeto iyo caano kaleeto iyo wax kale waa lagu wadwadi karaa laakiin waxay leeyihiin caanaha dambarka isaga waa laazim wixii intaa kasoo hadhay bay khiyaar leedahay saasay culimmadu leeyihin askinuuhuna dejiya buu rabbi subxana wa tacaala dumarkii aada furteen min xaytu meeshii dejiya sakantum aada degan tihiin meeshaad degantihi oo min wujdikum karaankiina ah macnaheedu ma aha ninka wuxuusan kari karin in la saaro wuxuu kari kara inuu hakradana ma aha ha saas way macana waa cadaalad waxaad kari kartaana ha hakranina oo dumarkii guryo aan laa'iq ahayn oo munaasib ahayn ha geynina waxaydaan awoodiina ahaynna laydin saari maayo ee waa tabartaada wey maana walaa tudaaruuhunna ha cidhiiri gelinina dumarkaas litudayi walaa tudaaruuhunna ha dhibina wey litudayiquu inaad cidhiiri gelisaan darteed calayhinna korkooda oy dee markaa madax furasho iyo inay iska cararto bilowdo wain kunna hadday yihiin dumarkaas uulaati xamlin uur kuwa u saaxiiba hadday yihiin fa anfiquu nafaqeeya calayhinna korkooda xataa yadacna ilaa ay ka dejiyaan xamlahunna uurkooda ay ka dejiyaan ilaa ilmaha ay dhigaan oo uu ka soo baxo saas macanaa nafaqeeyo biil ku filan biilka waa laga hadli doonaa isagana sidee loo xadaynayaa biilkay qaadanayso aayadda ka dambaysa ka hadli doonto fa in ardacna hadday nuujiyaan lakum idinka idiin nuujiyaan fa aatuuhunna siiya ujuurahunna ajriyaalkooda siiya ilmaheedii bay nuujinaysaa haddana ujuuray ku qaadanaysaa wy watamiruu dumarka soomaalidu iyaguma yaqaanaan hawdhaas malaa waxaad dhihi lahaydeen haba naga barina naga maqashiininaad dhihi lahayd yaana laga maqashiin yani waxa weeyaan waa waa xukun jira wey sharci wey dumarka soomaalidu hooyada ilmaheeda hadday furan tahay haddii kale iyada iska nuujisato waxbana kama rabto sooma laakiin waxa weeyaan ilmihii biilkiisii iyo hooyada nuujinaysa wixii aad maaha biilkiisa maaha hadduuna naasku ku filayn oo nafaqo kale u baahan yahna waa lagaga baahan yahy naaskan caanaha uu ka nugayana waa lagaa gadaya ujuuradu saas naaskan caanaha uu ka nugayay baa lagaa iibinaya macnaha saas weyaan ayib watamiruu amra wa'tamiruu shawra oo tashada baynakum dhexdiina bimacruufin shay wanaagiisa la yaqaano ku tashada oo ilmahan arrintiisa ah dad kala go-ay oo colloobay ma tihidine ilmaha idin dhex joogoo weligiin kala gu imaysaane yani waxa weeye talo wanaagsan iyo si wanaagsan oo degan arrinta uga tashada oo dhibaata ayna ku jirin macnaha yaan laysdhimi wey macnaha waa kaan soo marnay laa tudaara waalidatun biwaladiha walaa mawluudun lahu biwaladih hooyadana yaan ilmaheeda lagu dhibin kan ilmaha loo dhalaya aabbaha ana yaan ilmihiisa lagu dhibin ayadu intay dhankasha ilmaha iska mariso inay tidhaahdo isoo maraa malagii galaa cadiyaa iisoo dhawaada khalad inuu ilmihii intuu ka masaafuriyo yidhahdo naa uma soo dhawaan kartidna khalad wey rabbi subxana wa tacala saasuu leeyahy ruux walba xaqiisa in la mariyo wey waajibkiisa inuu guto wey hooyadana yaan ilmaheeda darteed dartii lagu dhibin aabbahana yaan ilmihiisa lagu dhibin saanu xaggaynu kusoo marna macana wain tacaasartum haddaad iscuslaysataan fasaturdicu waxaa nuujin doonta haddaad iscuslaysataan waxaa laga wadaa haddaad isla fahmi weydaan ilmaha nuujintiisiiyo kharashka ku baxaya oo iyaduna kharash badan aad ay sheegato adigana aadan markaa diyaar uhay ama tabar aadan uhaynin wain tacaasartum haddaad iscuslaysataan ood ku heshin weydaan fasaturdicu waxaa nuujin doonta lahu ninkaa waxaa ilmaha u nuujin doonta ukhraa ay imra'atun haweeney ukhraa oo kaleeto isagaa ilmihii qaadanaya haweenaydii kale u nuujinaysa u geysanaya macna oo ujuuro ku siinaya wey iyo hadday qaraabatoo bilaash ugu nuujinaysaba liyunfiq duu sacatin min sacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah laa yukallifu allahu nafsan ila ma aataaha sayajcalu allahu bacda cusrin yusraa liyunfiq halka waxaa laga hadlayaa waxaynu nidhi nafaqa waajibaysa dumarkii la furay ee ciddada ku jiray ee ninku uu ku noqon karay rajciyaadka ah nafaqay leeyihi haweenta uur kalena ama baa-ina ha noqoto ama rajciye ha noqotee nafaqay leedahay nafaqadii see loo xadaynaya marka waa in qiyaas la xadeeyo tii baa marka la xadaynaya liyunfiq ha nafaqeeyo duu sacatin waasacnimo mid u saaxiibihi min sacatihi waasacnimadiisa waxaa ka nafaqeeyo waman ruuxii qudira la cidhiiriyo calayhi korkiisa risquhu risqigiisa lagu cidhiiriyana falyunfiq ha bixiyo mimaa shay xaggii waxa ka bixiyo aataahu allahu alla uu siiyey laa yukallifu llahu alla ma mashaqeeyo ma kalifo nafsan naf ma kalifo ilaa maa aataaha wuxuu siiyey mooy wax kale kuma kalifo sayajcalu llahu alla wuu yeeli doonaa bacda cusrin culays kadib wuxuu yeeli doonaa yusran fudayd qiyaasta waxa weeye nafaqada ruuxa ninka bixinaya waxaa loo fiirinayaa kolba heerka uu dhaqaalaha heerka dhaqaalihiisa uuya uu yahay dhaqaalihiisa uu yahay iyo bulshada meeshuu kaga jiro hadduu yahay ragga xoolaha badan wuxuu bixinayaa ragga xoolaha baxdan inta badan biilka ay bixiyaan iyo nafaqada ay bixiyaan hadduu yahay yacni heer dhexe oo dadka waxna haysta aadna aan u xoolo badnayn hadduu yahayna kuwa le heerka ah isaga ayuu ku gowracan yahay oo kuwaasi waxay bixiyaan buu bixinaya hadduu yahay qeybta hoose ee danlayda ana kolba nafaqada kuwaasi ay bixiyaan ayuu bixinaya marka takhtalifu biikhtilaafi almujtamacaati waalcaadaad waay kolba meesha la joogo way kala gedisan tahayo nairobi biilka lagu bixinayo iyo gaariso biilka lagu bixinayo isku mid maaha sooma xataa midka haniga ah biilka uu ku bixinaya halka iyo biilka halku bixinaya isku mid maaha haddii xamar la tago ka gedisan haddii hargeysa la tago ka gedisan soo ma jeed marka kolba meeshaa la joogo iyo ruuxu nolosha heerka uu kaga jiro iyo levelka uu kaga jiro bay y arrinta lagu salaynaya liyunfiq duu sacatin min sacatihi ninkii waa sacnimo u saaxiib oo hodan oo wax haystaaye waxaa faraha badan uu haysto waxaa ka nafaqay oo ragga la qayrka ah waxay bixiyaan ha bixiyo ruuxii risqiga lagu cidhiidhiyeyna intaa ilaahay siiyey waxa ka bixiyo maxaa yeelay ilaahay ku kalifi maayo adoonka wuxuu siiyey waxaan ahayn saas macnaa oo la dhihi maayo kii faqiirka ahaa ee miskiinka ahaa ninka taajirkaa wuxuu bixiyo oo kale bixi la dhihi maayo ninka taajirkaa guriguu dejiyo xaaskiisa oo kale deji la dhihi maayo ama haweentuu furay dejig meeshuu dejiyey oo kale deji la dhihi maayo kana qolyahanuu la tabar yahay kaana qoladanuu la tabar yahay kana qoladanuu la tabar yahay mid walba kuwuu la tabarta yahay ayaa arrintiisa lagu salaynaya o lagu jaangoynaya macnaha sidaas weyaan laa yukallifu llahu nafsan ilaa maa aataaha yani waxa weeyaan xataa iyagoo la wada joogo iyadoo la wada joogoo laysqabo ayaa haddana biilka waajibka iyo xaqa waajibkii reerku uu leeyahay yaa wuxuu ku salaysan yahay kolba ninka iyo tabartiisa kolba ninka iyo tabartiisa iyo kolba macnaha waxa wey dhaqaaluhu haysto isku in kuma waajibayaan dadka saas manaa nin walba tabartiisaa ku waajibaysa intuu kari karo iyo kolba curfiga iyo caadada waa meelaha la yidhaahdo yani waxa wey ay fuqahadu yidhaahdaan loo daliishado caadada la yidhaahdo alcaadatu muxakama maa lam tuqaalib sharca caadada ayada ayaa loo xugum tagaa curfiga iyo dhaqanka dadka loo xugum tagaa mar haddaynan mas'alada sharcigu xadidin oo xad aan loo jaangoynin oo aan la dhihin meel hebla ninka joogaayey kharashkiisuna intaa la egyahay biilkaasuu bixinaya meel hebla ninka jooga adduunka ka jooga waktigaana jooga yani kharashkaasuu bixinaya yani lama dhihin maxaa la yidhi waxaa la yidhi uun liyunfiq duu sacatin min sacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu llah waxa ilahi subxana watacala qaacidada markuu bixiyey waxaa loola noqonaya marka caadada curfiga iyo dhaqanka kolba meeshaa ka jira ayaa taa loola laabanaya macnaha liyunfiq ha nafaqeeyo duu sacatin mid waasacnimo u saaxiib oo ilahay risqiga u waasiciyey min sacatihi waasicnimadiisa xaggeeda waxa ka bixiyo risqiga loo waasiciye faraha badan waxa ka bixiyo oo yani dad dadkaa xaqa ku leh ee nafaqadoodu ku waajibtay dumarka uu furay ah ha siiyo waman ruuxii qudira la qadaroo la cidhiidiyo waman qudira ruuxii la cidhiidhiyo calayhi korkiisa risquhu risqigiisa lagu cidhiidhiyo falyunfiq isagu ha bixiyo mimaa aataahu llahu wuxuu alla siiyey qaar ha ka bixiyo ama xaggiisa waxa ka bixiyo wixii ilaahay siiyey intaa yartee la siiyo waxa ka bixiyo saas maana adiga almuhim waxa weeye haddaad tabardarre ay ku haysadoo waxba isla haynin oo dadaalayso dadaalka uuna waxba ha hakarani wey saas laa yukallifu allahu alla ma kalifo nafsan naf ma kalifo ilaa maa aataaha wuxuu siiyey mooy wax kale kuma kalifo ilaahay intuu ku siiyey haddaad hakrato oo aad ku bakaysho oo aada ceshato taa wuu kugu qabsani laakiin haddii intuu ku siiyey uun aada wax ka bixiso tabartaada oodan waxba hakranin hade waxauna ku siinin ilaahay kugu qabsan maayo kuguna kalifi maayo rabbi subxana wa tacala bicadlihi waixsaan sayajcalu llahu alla wuxuu yeeli doonaa bacda cusrin culays kadib yusran fudayd buu yeeli doonaa yani waa ballanqaad oo waa rajogelin alla wey ilaahay subxaana wa tacala wuxuu rajo gelinayaa oo ballan u qaadaya dadka dadaalay ee daacadda ah ee aan waxba hakranin ilaahay subxaana wa tacaala culayska ay ku jiraan iyo faqriga ay ku jiraan iyo baahida ay ku jiraan inuu fudayd ugu bedeli doono sayajcalu llahu bacda cusrin yusra laakin haddaa dadaasho saas man ayib oo yani waxa wey waa waxaa iyadana soo gelaysa labadan ruux ee isfuray ee kala tegay mid walba risqigiisu ilahay buu saaran yahay waataan soo marnay wain yatafaraqa yugni lahu kula min sacatih labadooda mid walba ilaahay waasacnimadiisa iyo risqigiisa waasica buu ka deeqaya saaswy maana ayib haweentana goonideeda wax loo siin ninkana goonidiisa wax loo siinayo ilahay baa risqigooda qoray wy maana wakaayin min qaryatin catad can amri rabbiha warusulihi faxaasabnaha xisaaban shadiida wacadabnaha cadaaban nukra halkaasaa marka lagaga soo baxay axkaamtii faahfaahsanayd ee ahayd xeerka qoyska suuradda bilowgeeda ilaa halkan xeerkaasaa la dejinaya ilahay ugu talagalay subxana watacala qoysaska in lagu maamulo waxaa tacliiq mudan oo shalayto darsigeennii aan soo marnay waulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahunna dumarka uur kale inta ay uurka leeyihiin bay ciddadoodu tahay macnaha muddada ay ciddada ku jiraan sideedaba haweentu intay ciddada ku jirto ma guursan karto lamana guurin karo meherna ma qabto waa kaan kusoo marnay fi suurati lbaqaraan kusoo marnay fi suurati lbaqaraan kusoo marnay meher ma qabto lamana guurin karayo haweenayda uur kale uurka ay leedahay ama ha ka soo jeedo zina ha ka soo jeedo walciyaadu billah ama ha ka soo jeedo uur sharciya ha ka soo jeedo nikaax ha ku uur galo marba hadday uur leedahay ciddadeeda aan la guurin karin lana guursan karin inay dhammaysato mooye waxa weeyaan waa inta ilmaha ka umulaysa halkaa maxaan ka baxnay marka dumarka intay zinada ku uuraystaan la guurinayay guurkoodu ma asaxayo haweenay uur leh oo ama zino ku uuraysatay ama sharciba ha ku ureysatee aayadda cumuumkeeda waxaa laga faa'iidaysanaya lianna shaaricu ma kala qaadin xamligan wa ulaatulaxmaali waa la itlaaqay waana la camimay lama kala qaadinoo makal ma kala dhihin ta zinada iyo midda kaleeta lama kala qaadinoo xugun baa la wada siiyey ninkii yidhaahda midda zinadu way ka baxsan tahay oo iyada biyahaasi muxtaram ma aha waana la guurin karaa iyadoo uur leh daliil baa looga baahan yahay saas mana limaada khasastahaa maxaa ka soo saaray aayadda cumuumkeeda iyo ilaaqeeda naskaad kaga soo saarta muxuu yii walan yajida saas mana bal axaadiista nabigu waxay ku cadday salawatu rabbi wasalaamu caleyh laa tuuta'u xaamilun xataa tadca buu nabi uri sal ly slam haweenay uur leh looma gal jamaahiiru ahlilcilmina waxay qabaan naantu mar hadday uur leedahay sinaba inuusan xadhig u qabanin waxaan marka wadaadadu ay malmaluuqahayaan ee ay leeyihiin waxbaa laysku asturaa dad ceeboobay a dad ceeboobay oo zino ku dhacay oo dunuub kasbaday ba haddana laleeyahy waxbaa laysku asturhaya war maxaa laysku asturi asturkan haddana ay akrinayaan waxaa ka dhalanaya mataqaana waxaa ka dhalanaya ilmo aan xadhigaaga ku dhalanin oo sharci ahayn inuu berrinta kugu atirsado waxa dhan ee loo danla yahayna waaba intaaba ilmahan in nasabkaaga la geliyo oo uu kugu abtirsado qasadka dhan ee lo yani waxa weeyaan xarigan iyo orodkan iyo asturkan u dhacayo waa kaas wey qasadku kaawe gabadhana ha la asturo ilmahana ha la asturo layn ha loo sameeyo waxaa ka dhalan doona berrito dhaxalkaagu yeelan doonaa waxaa ka dhalan doonaa berrito gabdhahaaga iyo xaaskaaga iyo maxram buu unoqon doonaa waxaa ka dhalan doona intaasoo xugum oo sharci oo dambaa ka ratimi doona waxaasoo dhan uma muuqda wadaadka ku haya waa la meherin karaa saas maana yani waxa wey masaladu marka masalo sahlan maaha waana mas'alo dhaqan ahaan u jirta oo wadaado fara badanna ay tabriirinayaan ficlan waa jirta fuqahada qaarkoodoo ku tegay waa jiraan laakiin xataa fuqahada ku tegay waxay leeyihiin inta ay uurka tahay looma galmoon karo waxaa kaloo leeyihiin ilmaha zino ku uurgalay waa inuu caddaado inuu yahay ilmahaasi ilmo zina ah waa inuu caddaado imaamu shaafici caleyh raxmatullaahi oo yani waxa weye qaba in naagta uur kale ilmaha galay uusan biyuhuna muxtaram ahayn wuxuu meesha uu ka taagan yahay ilmahani inuusan ku abtirsan karin kii ka zinaystay meesha uu ka taagan yahay waxa weeye wuxuu xataa gaadhay imaamu shaafici caleyh raxmatullahi inuu yidhaahdo ilmahaasi hadduu gabadh yahay midkii zinada lahaa ee biyaha lahaa wuu guursan karaa balifiirsada yani hadduu gabadh lagabadh inay gabadh noqoto kan zaaniga ahee khaladku ka dhacay ee biyaha lahaa gabadha meeshaa uurkaa gashay hadday dhalato wuu guursan karaayo xadhig wuu u qaban karaa buui laanna ajnabi bay kala yihiin imaamu shaafici markuu sidaa leeyahay wadaado faqiiley oo meelaha taagtaaganna waxay leeyihiin ha loogu abtiriyo ilmahaagii ha ka mid noqoto markaas haddana leeyahy madhabka shaaficiya haysana war shaaficiya ma haysataana shaafica ku been abuurani warkaasi war jira marka maaha waxankaasa la malmaluuqayo caqdina ma qabanayo xadhigna ma qabanayo ilmahaana waa inuu cadaado ilmo zina inuu yahay warku waa inuu saa uqeexmo wy maana sidaas wya silada inaan tacliiqiyo darsigii horaan rabay marka waa halmaamay sidaas daraadeed macnaa waxa way dib yani waxa way aan dib u haleeshiyo wakaayin min qaryatin casad can amri rabbiha wa rusulihi wakaayin in badan oo min qaryatin degma ah ayaa catad madax adeegtay can amri rabbihaa rabbigeed amarkiisay ka madax adeegtay iyo wa rusulihi iyo rususha amarkoodii bay ka madax adeegtay faxaasabnaaha markaasaanu xisaabinay xisaaban xisaab baanu xisaabinay shadiidan oo adag wa cadabnaaha waanu cadaabnay cadaaban cadaab baanu cadaabnay nukran oo la inkiro fadaaqad markaasay dhadhamisay wabaala amriha arrinkii ay ku kacday cidhibxumadiisiibay dhadhamisay wa kaana wuxuu ahaaday caaqibatu amriha arrinkeeda cidhibxumadiisu wuxuu noqday cidhibtiisu waxay noqotay khusran khasaaray noqotay acadda allahu alla wuu diyaariyey lahum iyaga cadaaban cadaab buu u diyaariyey shadiidan oo adag ee fattaqu llaha alla ka baqa yaa ulil albaabi caqliyada nadiifteed fayow kuwa u saaxiibku ahu alladiina kuwaasoo aamanuu rumeeyeyu qad anzala allahu alla wuu dejiyey ilaykum idinka wuxuu idiin soo dejiyey dikran waana ayuu idiin soo dejiyey rasuulan macnaha waxa weye aayaadkani maadaama axkaam laga soo hadlay axkaamtiina ay qaadasho iyo fulin u baahan tahay rabbi subxaana wa tacaala aayaadkan wuxuu ku inoogu sheegayaa yani waa hanjabaad iyo goodi wey xuduudda ilaah iyo awaamirtiisa haddii la ilaalin waayo oo sharciga ilaahay la qaadan waayo hadda ummadaha idinka horreeyey oo amarka ilahay intay ka madax adeygeen allah subxaana wa tacaala adduunkana uu tirtiray aakharana cadaab xanuun badan ku leh haddaad doonaysaan kuwaasoo kale inaad noqotaan axkaamtaa laydiin soo sheegay iskaga tagoo ka tillaabsada haddaad doonaysaan kuwaasoo kale inaydaan noqonina axkaamta iyo xeerarka iyo qorshaha qoyska loo soo dejiyey qaata oo fuliya wey macnaha marka waa tusaale wey wa ka-ayin in badan oo min qaryatin degma ah ayaa catad madax adeygtay can amri rabbihaa rabbigeed amarkiisa ayay ka madax adeygtay wa rusulihi iyo rususha ilaahay amarkooday ka madax adeygtay oo diiday waa kuwa qur-aanka aada uga soo warramay oo aynu qisooyinkooda soo marray faxaasabnaaha markaasaan xisaabinay degmadii xisaaban xisaab baanu xisaabinay shadiidan oo adag xisaab adag baa la xisaabiyey macnaheedu waxa weeye waxba looma dhaafo xisaab cilmi leh xisaabta mar haddii lagula lafaguro oo mid mid lagula qaadaa dhigo oo lagula findhicilo oo haba yaraatee waxba aan lagaa cafiyin waa xisaab adag wey saas mana faxaasabnaaha xisaaban shadiidan xisaabta natiijadeedi maxay noqotay wacadabnaaha waanu cadaabnay cadaaban cadaab baanu cadaabnay nukran oo la inkiro cadaab la inkiro fadiica oo foolxun ayaanu cadaabnay bu rabbi subxana watacala saas waa cadaabkii adduunyaa laga wada yani halaagii la halaagay baa cadaabkaas laga wada fadaaqad markaasay dhadhamisay qaryadii wabaala amrihaa arrinkeeda cidhib xumadiisiibay dhadhamisay wa kaana wuxuu ahaaday caaqibatu amrihaa arrinkeeda cidhibtiisu wuxuu noqday khusran khasaaruu noqday arrinkay ku kacday oo madax adayg iyo amar diidada aha arrinkaa cidhibtiisu waxay noqotay khasaare iyo mid lagu khasaaru noqday macnaha ayib taasi waa adduunkii garanaya aakhare maxay leeyihin acadda allahu alla wuu diyaariyey lahum iyaga cadaaban cadaab buu u diyaariyey shadiidan oo adag ee fattaqu llaha alla ka boqo iska jira yaa ulil albaabi caqliyada nadiifta fayow kuwa u saaxiibka aho ruuxii caqli le baa tanoo kale wax ku qaata dadka caqligoodu fayow yihiin oo weli wasakhoobin oo nadiifta yahay oo caqligoodu shaqaynayo kuwaasaa lala hadlay midka caqligiisu dhintay oo waxgaradka aan ahayn kaasi meesha kuma jirto alladiina kuwaasoo kuweewaya kuwa waxgaradka alladiina kuwa aamanuu rumeeyey qad anzala allahu alla waa dejiyey ilaykum idinka wuxuu idiin soo dejiyey dikran waanuu idiin soo dejiyey waa qur-aankan ilahi subxana wa tacala waxyiga wewaanada waanuu ilahay idiin soo dejiyey caqli celin rasuulan buu idiin soo dejiyey rasuulanta dikranta ka bedel rasuulan buu idiin soo dejiyo idiin soo diray ama ficlu qadaro wuxuu waxaad tidhahdaa wa arsala ilaykum rasuulan rasuulna waa idiin soo diray rasuulkaasoo yatlu akrinaya calaykum dushiina aayaatillahi aayadaha ilahay idinku akrinaya mubayinaatin aayadahaasi iyagoo cadcad muxuu idinku akrinaya liyukhrija inuu saaro daraaddeed alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanaagsan min adulumaati mugdiyada xaggooda inuu ka saaro ila nuuri iftiinka xaggiisana uu saaro waman ruuxu yu'min rumeeya billaahi alle oo yacmal sameeyo saalixan camal wanaagsan yudkhiluhu alla wuxuu gelinayaa jannaatin jannooyin buu gelinayaa jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaashii layna soo baray khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha yani webiyaasha dhexda abadan weligood ay ku waarayaan khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha jannaadka abadan weligood qad axsana allahu alla waa wanaajiyey lahu isaga ruuxaasi risqan risqi iyo masruuf xaggiibuu ilahay u wanaajiyey subxana wa tacala risqigiis iyo masruufkiis waa la hagaajiyey midkaas macnaheedu waxa weye alla subxaana watacala dikri waa idin soo dejiy waa qur-aanka rasuulna waa idin soo diray rasuulkaasi wuxuu idinku dul akrinayaa aayadihii ilahay oo cadcad waa qur-aanka aayadahaasaa laidinku dul akrinaya qasadku maxay danta laga leeyay maxay tahay dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga helay in mugdiyada laga saaro iftiinkana loo saaro kitaabkana saasaa loo soo dejiyey rasuulkana saasaa loo soo diray mugdiyadu maxay yihiin waa mugdiyada jahliga aqoon darrada yani waxa weye nifaaqa kufriga shakiga cudurada wax alla wixii bini aadamka kharibo oo dhan oo mugdi ah kulli buu idinka saaraya iftiinka cilmiga iyo waxyiga iyo nolosha dhabtaa yani iftiinkaasaa laydin saaray iftiinkaasaa laydin saaray ruuxii alla rumeeya camal saalixana la yimaada oo iimaankiisa sheegad keliya aan ahaynee dhaqan ka dhiga oo qaata ruuxaasi alla wuxuu gelinayaa jannooyin hoostooda webiyaashii ay socdaan wayna ku waarayaan weligood risqigoodana alla hagaajiya subxana wa tacala qad axsana allahu lahu risqan macnaha waxa weeyaan arzaaq iyo yani risqi si fiican loo hagaajiyo o laga shaqeeyey ayayay helayaan wy mana rasuulan rasuul buu alla soo dejiyey ama uu soo diray rasuulkaasoo yatlu akrinaya calaykum korkiina aayaatillahi aayadaha ilahay ku akriya mubayinaatin xaala yihiin aayadahaasi kuwa cadcad liyukhrija inuu saaro daraaddeed aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan min adulumaati mugdiyada xaggooda inuu ka saaro darteed ila nuuri iftiinka xaggiisana uu u saaro waman ruuxi yumin rumeeya billahi alle oo wayacmal sameeya saalixan camal wanaagsan yudkhilhu alla wuxuu gelinayaa jannaatin jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaashii khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha jannaadkaa dhexdooda abadan weligood bay ku waarayaan ka bixi maayaan qad axsana allahu alla wuu wanaajiyey lahu isaga risqan buu wanaajiyey mar jamc baa laga dhigayaa marna yani waxa wey mufrad baa laga dhigaya maxaa yeelay liyukrija aladiina aladiinadaas baa marna mufrad noqonaysa maydha waman waman yumin mantaasi yani mawsuulada ah mantaasi waxaan dhihilaha waman yumin billahi mantaa iyada ah ayaa marna waxay noqonaysaa jamc ba macnaheedu noqonaya marna waa mufrad saasaa lagu kala xelcelinaya allah aladi khalaqa sabca samaawaati wamin alardi milahuna yatanazalu lmru baynahuna allahu ale alladii midka weye khalaqa abuuray sabca samaawatin toddoba sama abuuray wa min alardi dhulka xaggiisana ka milahunna kuwaasoo kale ka abuuray dhulka xaggiisana toddobadaasoo kaleu ka abuuray yatanazalu wuu degayaa almru amarku baynahunna samaawaadka iyo dhulalka dhexdooduu ku degayaa litaclamuu maxaa saa loo yeelay oo laydinku sheegaya litaclamuu inaad ogaataan darteed ana allaha alle calaa kulli shayin shay kasta dushiisa qadiirun inuu yahay mid awooda wa ana allaha allana qad axaata inuu koobay bikulli shayin shay walba cilman inuu ogaansho ku koobay suuradda waxaa lagu khatimay alla subxaana wa tacaala yani cadamadiisa iyo weynankiisa cilmigiisa iyo siduu u guda weyn sababta waxa weye axkaam baa laga soo sheekeeyey iyo waxyaalaha in la qaata u baahan axkaamtaa iyo shuruucdaa laga soo sheekeeyey inaad qaadataan waxaa idinku bixin kara ilaahay weynadiisa inaad ogaataan iyo cilmigiisiyo inuu idinla jiro taa haddaad ogaataan waad qaadanaysaan oo waad fulinaysaan saas macanaha alla subxaana wa tacaala samaawaadka isagaa abuuray toddoba samo abuuray isdul saaran dhulka xaggiisana wuxuu ka abuuray toddobadaas samo toddoba lamid oo dhul ah toddobadaasoo kaleo dhul an alla waa abuuray subxana wa tacala wa min alardi milahunna sida sawaabkaa waxa weeyaan dhulkuna waa toddoba samaawaadkuna waa toddoba sidaana waxaa u markhaati kacaya xadiidka nabigeena sal lay wasalam ee saxiixaynka kusoo arooray bukhaari iyo muslim nebigu wuxu yhi sl lay slam man dalama qiida shibrin min alardi tuwiqahu min sabci aradina buu nabi yuri sl lay slam yacni waxa weeyaan taa ka qiyaasteed iyo qadarkeed oo dhul ah ruuxii dulmiya oo dulmi ku qaataay toddobada dhul xaggooda ayaa maalinta qiyaamada qoorta loo gelin doonaa toddobada dhul soo ma jeed toddoba dhul buu nabigu sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh xadiis kale iyaguna jiro toddobada dhul sheegay aayadda qur-aankaana waatana wa min alardi milahunna iyaguna waa toddoba dhul wey iyay sheegaysa toddoba dhul oo marka si ay yihiin ilaahay baa garanaye mallakabyada dhulka oo isdul saar saaran baa oys hayaan oo mid marka laga gudbo mid kale loo gudbaya ma dhul yani waxa wey aanis haynin ba allahu aclam laakiin toddoba wey dhulku siday samaawaadku waa toddoba u yihiin sidaas wey macana dhulalku waa toddoba tafsiir waxaa jira daciif oo tabar daran aan mudnayn in aayaddan lagu fasiro oo odhanaya waa toddobada qaaradood wa min alardi milahuna toddoba qaaradood bay ka dhigan tafsiirkaasi waa tafsiirun laa yultafatu ilayh sax ma waa toddoba dhul buu ilahi ku sheegay subxana wa tacala toddoba qaaradood maa toddobadaa dhul iyo toddobadaa sama dhexdooda buu amarka ilaahay kusoo degaa waa kaan soo marnay yani waxa wey maalin kasta ilaahay maamulka kownkan inuu u taagan yahay amarkaa marka ilaahay uu soo saarayo soo fulinayo amarkaasi wuxuu kusoo degayaa samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda halkaasuu ka fulaya amarka ilahi subxana wa tacala oo uu ku fulaya maxaa laynoogu sheegayaa innaga arrintaa iyada samaawaadkan iyo dhulalkan intaa leeg inuu abuuray amarkiisuna meeshaa kusoo degayo maxaa laynoogu sheegaya waxaa laynoogu sheegayaa laba arrimood inaan ogaano alle awooddiisu inaysan wax ka hor imaan kara jirin oo wax walba uu kari karo inaan ogaano ta labaadna inaan ogaano cilmi ahaan inuu shay walba ku koobay oo waxba uuna ka qarsoonayn labadaa muhimadood baa arrintaa laynoogu sheegaya inaan ogaano allahu alle alladii midka weyn khalaqa abuuray sabca samaawatin samooyin toddobaa iyo wa min alardi dhulka xaggiisana milahunna kuwaasoo kaleu ka abuuray yatanazalu wuu degayaa ama wuu degaa almru amarka alle baynahunna samaawaadka iyo dhulalka dhexdoodu kusoo degaa yaa la dilayaa yaa la noolaynaya yaa kor loo qaaday yaa hoos loo dhigaya yaa dhalanaya yaa dhimanaya halkaasay awaamirtu kusoo degaysa litaclamuu inaad ogaataan daraaddeed baa laydinku sheegaya ana allaha alle calaa kulli shayin shay walba korkiisa qadiirun midkii awooda inuu yahay wa ana allaha alle iyo wa ana allaha alle qad axaata inuu koobay bikulli shayin shay walba cilman ogaansho inuu ku koobay shay kastana inuu ogaansho ku koobayo cilmigiisa wax ka hoos bixi karo waa laydinla socdaa wy mana waa laydin ogyahay rabbi subxana wa tacaala kownkiisa wax ka qarsoon ma jiro bismi illahi araxmaan raxiim suuratu taxriim ayadana waa suura madaniye wey suuradana iyadana waa suura madaniya waxay soo degtay hijiradii nabiga sal alay wasalam kadib bay soo degtay suuraddani qaybteeda hore waxay ku saabsan tahay oy kusoo degtay dhacdo rasuulka iyo xaasaskiisa dhex martay ilaa laga gaadho sayibaatin wa abkaaran laga gaadho qisadaasay ku saabsan tahay kadibna waxaa laga hadlayaa ilahi subxaana wa tacala uu suuradda uu ku sheegi doonaa yacni ninka mas-uulkaa ee guriga mas-uulka ka ah xilka saaran kadibna waxaa laynooga degi doonaa aakharo iyo dhibaatooyinka imaan doonaiyo sidii aan isaga ilaalin lahay aayad suuradda waxaa lagu khatimi doonaa laba tusaale oo aada aada u cajib badan tusaale gaaladaa loo samaynaya tusaalena mu'miniintaa loo samaynaya labadaa tusaalaha suuradda lagu gebagabayn doonaa rabbi subxaana wa tacala marka wuxuu yihi yaa ayuha nabiyu nebiyu lima maxay baa tuxarimu u xarimaysaa maa shayga axalla allahu alla uu xalaaleeyey laka adiga uu ku xalaaleeyey tabtaqii adoo raadinayo doonay xaal aada raadinayso mardaata rabbi mardaata aswaajika xaasaskaaga ridahooda adoo raadinaya xaasadka xaasaskaaga raallin ahaantooda adoo raadinaya wax ilaahay kuu xalaaleeyay maxaad isaga xarimaysa wallahu allana kafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariis qad farada qad farada wuu jideeyey allahu alle lakum idinka wuxuu idiin jideeyey taxillata aymaanikum dhaarihiina furfuridooda dhaarihiina xadhigga dhaarta eed gunudeen sidii aada u furi lahaydeen buu ilaahay idiin jideeyey wallahu allana mawlaakum hiiliyihiina way idiin hiilinay wa huwa isagu alcaliimu midka ogaanshaha badan wey alxakiimu ee xikmadda u saaxiibkaa waid wakti ka sheekee nebi maxamedow asara waid wakti ka sheekee asara uu qarsaday oo siraystay annabiyu nebigu uu siraystay ilaa bacdi aswaajihi xaasaskiisa qaarkood uu ku siraystay xadiisan war uu ku siraystay si hoose uu war ugu sheegay falamaa goortii naba'at ay warantay tii wax lagu siraystay bihi warkii markay warantay oy tu kale u sheegtay oo wa adhara uu muujiyey hu warkii allahu alle uu muujiyey calayhi nebiga korkiisa uu muujiyey oo warkii nebiga loo sheegay inuu baxay marka ayuu carafa garansiiyey iyadii warka bixisay bacdahu warkii qaarkiibuu garansiiyey oo u sheegay wa acrada wuu ka jeedsaday can bacdin qaarkii kalena waa ka jeedsaday falamaa goortii nabaa uu warramay nebigu haa tii warka bixisay bihi warkii markuu u warramay qaalad waxay tii man anba'aka yaa kuu warramay haada kan yaa kuu sheegay qaala wuxuu uhi nabigu sal lay slam naba'anii waxaa ii warramay alcaliimu midka ogaanshaha badan alkhabiiru ee hadan xogaalka kaasaa ii warramay in tatuuba ila allahi faqad saqad quluubukuma aayaadkan waxay kusoo degeen laba sababoodba waa la sheegaa oo xadiidkay kusoo arortay sababka koobaad waa xadiidka alimaamu nasaa-i uu soo saaray min xadiidi anas ibni malik ninka la yidhaahdo adiya isaguna mukhtaarada uu kusoo saaray bisanadin saxiix can cumar ibn khataab radi allahu canhu sababkaasi wuxuu leeyahay rasuulka sal ly wasalam xaasas badanna wuu lahaa hal addoonna wuu lahaa oo maariye la dhihi jiray addoontaas xaas ahaan buu nabigu sal lay waslam u isticmaali jiray addoontiisii bayna ahayd waana midii u dhashay ibrahim wiilkiisi ibrahim midii u dhashay waxaa dhacday marka maalin maalmaha ka mid a ayuu nebigu sal lay wasalam xaaskiisaas waxaan dhihi lahaa addoontiisaas ayuu nebigu sal lay wasalam wuxuu ku xaasaystay oo ugu tegay xabso gurigeeda xabsoo markaa ka maqan xabsa arrintii bay ka xumaatay arrintii markay ka xumaatay yaa waxay tihi rasuul ilaahi oo aniga waxaad igu samaysay waxaadan dumarkaaga haweenay ka mid oo kalood ku samaysay ayna jirin waad i xumaysay maxaa yeelay gabashaydii iyo gurigaygii ayaad haweenay kaleeto yani waxa weya yaad xaas kaga dhigatay markaasaa nebigu sal lay wasalam isagoo ku raaligelinay iyo wuxuu yidhi waxaan kuu sheegayaa yani dib dambe taasi waxa weeye waan ka dhaartay oo bas bay iga tahay laakiin warkaas qariy oo cidna ha u sheegi warkii isaga ahaa saaxiibteed xabsa saaxiibteed caaisha bay markiiba ku taabatay waxaa tihi caaisha ma maqasho nebiga sal lay waslam taasaa dhacdayo addoontiisii maariya wuu iska xarimo wuu ka dhaartay laba arrimood baa marka laga hadlaya aayaadkanaa marka soo degayo waa mida horta dhaartii nebigu xaaskiisa u bannaan uu ka dhaartay isagoo xaaskiisa ku raaligelinaya arrintaa canaan baa ka timid arrinta labaadna haweenaydii warka qari la yidhi warkii ay bixisay ee ta kale u sheegtayna aayadda labaad baa lagu taabtay soo ma jeed qisadaasi marka sababtaa inay ku timid axaadiis baa ku asaxday inkastoo saxiixaynka ayna ku orin axaadiistaasi laakiin sunanka iyo kutub kaleo axaadiistay ku taallaan sababta labaadi waxa weeye oo saxiixaynka kusoo aroortay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maalinkii xaasaskiisa guryahooda inta badan wuu soo mari jiray xaasaskiisa marka waxaa ka mid ahay zaynaba binti jaxsh waa gabadhii caaisha nabiga sal alay wasalam xag kula tartami jirtay wey marka zaynaba ayuu nebigu sal lay waslam gurigeeda soo mari jiray malab bay marka siin jirtay guriga yaalay malabkaas guryaha kale lagama helo laakiin guriga zaynab baa laga helaa waxoogaa dumarkii marka waa masayreen ilan dumarka laysla qabaayo sideedaba ninku inuu guryaha qaarkood sad dheeraada ka helo ma rabaan yaa imaa in laysku mid ahaado la wada qatanaado maxaa yeelay xagguu u badan baa isleeyihi waa la ogaaday inuu guriga zaynab nebigu malab ka soo cabo salawatu rabbi wasalaamu caleyh arrintii baa marka caaisha iyo xafsa baa marka waxay u degeen sidii nebiga sal lay slam ay uga goyn lahaayeen malabkaa isaga ee ugu diri lahaayeen maxaa layihi maxaan samaynaa caaisha waxay tidhi markuu nebigu kuu yimaado waxaad ku tidhaahdaa nebi allow geed la yidhaahdo yani waxaway curfut xabagtiisa oo macaafiir la yidhaahdo waa geed xabagtiisu qarmuun tahay ma geedkaasaad xabagtiisu soo cuntay waxoogaa ur aan caadi ahayn baa kaasoo yani baxahaye malaha waxawey xabagtaas ayaad macnaha waxawey soo cuntay oo xabagtii qarmuunada nooca ahayd baa kaasoo uraysa marka ma taasaad isticmaashay nebi allow adiguna markuu ku yimaado saa ku dheh aniguna markuu ii yimaado saasaan ku dhahaya midood buu ku horumaray waxay tii nebi allow akalta maqaafiir bay ku tiri makaafiir baad cuntay oo yani xabagtii qarmuunayd ah maya buui nbi ma cunin oo maxaa dhacay zaynab baa malab isoo sisay buu nabig uri sal lay slam markaasaa waxay tihi malaha shinidii malab kaa samaysay baa geedkaa curfudkaa soo daaqday bay tii oo malab kalaa urku ka socda sidaa markay ku tidhi tii kalau u yimid markaasay iyaduna sidii oo kale tii soo ma jeedi nebigu marka waxa kama warhayo salawatu rabbi wasalamu caleyh waxba kama warhayo markaasuu nebigu wuxu yhi sal lay waslam malabkaasi hadii dambada xaaraan buu leeyahy waaba ka dhaartayba rasuulkuna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidiisaba waxa qarmuun wuu necmaan jiray waxyaalaha udgoon iyo cadarka iyo aada u jeclaa nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh laakiin qarmuun kama jeclaan jira marba haddii la yidhi waxbaa ka soo uraya nabigu wuu ka dhaartay wuxuu yihi xaaraan buu leeyahy warkiibay marka isu sheegeen oo isgaadhsiiyeen wuxuu ku yidhi ha sheegina malabkaas bas buu iga yahay laakiin warka qariya warkiiba inta la ordan bay faafiyeen arrintaa inay aayaadku kusoo degeenna waa suuroobi kartaa taqriibanna waxa weeye qaabka siyaaqa aayaadka marka la fiiriyo ee qisadu u dhacayso kolley iyo kolley dumarka lala hadlayo waa xabse iyo caaisho wey xabse iyo caaisho wey hadday qisada malab ka noqotona waa xabse iyo caaisho hadday qisadii addoontiisa noqotona waa xabse iyo caaisho waxaana sidaa u markhaati kacaya xadiidka cumar ibnu khataab ee saxiixeynka ku yaala ee cabdullaahi bni cabbaas uu weydiiyey labada dumarka ah ee alla uu yidhi in tatuubaa ila allahi faqad saqad quluubukuma labadee wey waa xabsiya caaisha wey markaasuu qisadii dawra uga maray xadiiska dheer ee uu cumar bn khataab radi allahu canhu waa qisadii nebigu sal lay slam oo xaasaskiisa yani waxa weeyaan ka dhaartay markii canaantani timid oo marka nebiga la canaantay oo la yidhi wax ilaahay kuu xalaaleeyey maxaad isaga xarimaysaa ayuu marka nebigu dumarkiisii ka dhaartay bil taas miyay ahayd dhaartu ku timid mise waxay ku timid biilkay weydiisanayeen oo nebigu ka xanaaqay labaduba iyaga weli jiraan almuhim nebigu waa ka dhaartay bil buu marka qolka hore iska deganaa bishii markay dhammaatay kadibna nebigu waa soo degay salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa marka ay faaftay nebigu xaasaskiisii wuu furay ee cumar ibnu khataab intuu meel kore oo magaalada yani ka yaro korkeeda ka yimid uu magaaladiioo ku sheekaysanaysa nebigu xaasaskiisa kuwaa furay u yimid oo nebiga u tegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nebiga dhowr qiso qiso uu ku qoslayoo kaga farxiyeyoo marka kadib saxaabadii kusoo noqdo uu yidhi nebigu ma furin dumarkiisa ila akhiri qisadaa dheer saxiix bukhaariga iyo muslim ku taalla markay dhacayso wey macnaa oo waxay ka dambaysay arrintanay ka dambaysay almuhim waxa weeye labadaas sababood baa soo arooray labada sababoodba inay hal mar wada dhaceen hal marna aayaadku kusoo wada degeen baa dhici karta leanna waxaa sida culimada tafsiirku ay leeyihiin iyo usuulu tafsiirka aayaddu akthar min sabab way yeelan kartaa saasa sabab yani dhowr sabab oo hal mar wada dhacay yay aayaddu kusoo degaysaa ama ayaadku soo degayaan dhowrkii sababba hal mar baa la wada daaweynaya oo laga hadlaya sidaa inay tahay baa suuroobi karaysa tacadud iyo waxyaabaha kalena culimada qaarkood way ku daaweeyaan macna way saaraan marka yaa ayuu alla subxaana wa tacaala marka nebigii baa lala hadlaya nebigii baa waxaa laleey yaa ayuha nabiyu nebiyow lima maxay baa tuxarimu u xarimaysaa maa shayga axalla allahu alla uu xalaaleeye laka adiga uu ku xalaaleeyey oo muxuu yahay ama malabkii dheh ama addoontiisii dheh wax ilaahay kuu xalaaleyy maxaad isaga xarimaysa tabtaqii xaal aad aada raadinayso mardata aswaajika xaasaskaaga ridahooda xaal aad raadinayso oo iyagoo ku raaligelinayay waxaad saa u samaynaysana ay tahay xaasaskaagu kaa raallinooda ha kaa qanceen maxaa yeelay yani waxa weeye haweentii haddii addoonta la yidhaahdana xabsaa ku qabsatay haddii malabkii ay noqotona xabsiyi caaisha labaduba qabsadeen labadoodu marka iskaga dejinayo oo macnaha ku raaligelinaya mardaata aswaajika adoo raadinayaa wallahu alla hafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariis u fiirso yaa ayuha nabiyu waa hadal la dhifan haddana aayarkaas aayadda waxaa lagu khatimay wallahu hafuurun raxiim ma aha nebiga in la haysto laakiin waxoogaa rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh rabbigii markuu canaananayo yani usluub aad u latifan baa loo canaantaa usluub aad u latifan ayaa ilahi subxana wa tacala wax ugu soo jeediyaa oo wixii dhaca uu rabbi subxana wa tacala ku saxa qad farad allahu alla wuu jideeyey lakum lakum idinka wuxuu idin jideeyey taxillata aymaanikum dhaarihiina furfuridooda dhaaraha sida loo furfuro dhaartee waxaa laga dhigayaa sidii xadhig aad gunuday oo kaleeto markaad dhaaratood shaygaa ka dhaarato ama shaygaa ku dhaarato xadhig baad gunuday xadhiggaa sida loo furo alla waa idiin jidaynayaa oo dhaarta kafaaradeeda ah dhaar hadday kaa dhacdo kafaara lagu jidaynaya taxillatu laymaan waa kafaarada marka kafaaradana waa inagii soo marnay kafaarat lyamiin waa inagii soo marnayo waa qoor xoraynteeda ama toban miskiin quudintooda ama marashayntooda ama laba intaa markuu waayo yani waxa weye saddex berisoonkooda taa waa inagii soo marnay marka taxillata aymaanikum alla wuxuu idin jideeyey dhaarihiina furfuridooda halkaa waxaa laga fahmayaa bay leeyihiin dhaarashadu nebigu ama ka dhaartay addoontiisa ama marabka ka dhaartay dhaarta iyada ah inuu nebigu ka kafaara gutay baa laga fahmayaa bay leeyihin saas maana sidaas daraaddeed ba cabdullahi bin cabbaas wuxuu ku tegey ruuxii shay ka dhaarta ama iska xarimo oo yidhahda xaaraan buu leeyahay ama shayba ka dhaarto oo cunto iyo cabitaan iyo waxyaala noocaas oo kalea ka dhaarta shaygiina inuu isticmaalo ay noqoto waxaa ku laazimaya kafaara ku laazimaysa oo shaygaasi xaaraan buu iga yahay dhaar bay ka dhigan tahay cuntadaasi xaaraan bay iga tahay adoo ka dhaartay oo kale ka dhigan tahay marka waxa weye kafaara ruuxii ku laazimaysa hadduu cuntadii cuno hadduu shaygaasi uu ka dhaartay uu yahay daaco ilaahay iyo shay ilaahay kuu dhawaynayana dhaartaa inaad jabisood kafaaro gudataa wanaagsan sida xadiiska nabigu kuso arortay salawatu rabbi waslamu aleyh kafaaradiina marka aada gudato sidaana waxaa maraya madhabka isaga alimaamu axmed caleyh raxmatullahi madhabkiisa weeye shaygu waa iga xaaraan haddaad tidhaahdo in kafaaratulyamiin lagaaga baahanayo madhabka culimo kale ay qabaan sida imaamu shaafici ya wuxuu yahay waxba laga soo qaadi maayo yani shaygaasi xaaraan buu iga yahay adigu waxba ma xarrin karays xaaskaygu xaaraan buu waxba maad xarimi karays cuntadani xaaraan bay iga tahay waa hadal iska laqwi saasay qaarkood qabaan wax kafaarana ka laazimi mayso laakiin aayadda sida ay ku socoto iyo aataar fara badani siday tusayso waxaad moodaa inay ay ka dhigan tahay shaygaasi waa iga xaaraam inay ka dhigan tahay sidii adoo ka dhaartay oo kaleeto xukumkii dhaartay iyo kafaaradiisii baa marka la marinaya macana wallahu alle mawlaakum yani waxa wey weligiina wey hiiliyihiina wey allah idiin hiilinaya wa huwa alle alcaliimu midka cilmiga badan weye oo wax walba ogaansho badan alxakiimu xikmadana u saaxiibka ah shay walba waqtigiisa iyo munaasabadiisa iyo meeshiisa midka dhigo waid waqti ka sheekay asara uu siraystay oo uu qarsaday annabiyu nebigu ilaa bacdi aswaajihi xaasaskiisa qaarkood markuu ku qarsaday xadiian war uu ku qarsaday midda warka lagu qarsanaya marka waa xabs soma xabso ama waa caaishihii xabso wada jira war buu ku qarsaday falamaa goortii naba'at ay warantay tii warka lagu qarsaday bihi warkii markay warrantay oy caaisho u sheegtay saaxiibteed oo wa adhara uu muujiyey hu warkii allahu alle uu muujiyey calayhi nebiga korkiisa uu muujiyey warkii inuu baxay nebiga oo warkii waa baxay xafsana waa sheegtay warkiibaa u yimid nebiga sal ly slm markaasaa carafa ayuu garansiiyey nebigu bacdahu qaarkii ayuu garansiiyey oo ayadiibuu u taabtay warkii qaar ka mid a wa acrada wuu ka jeesaday can bacdin qaarka kalena wuu ka jeesaday warkii oo dhan ay wada bixisay umuura wada sheegine qaar ka mida ayuu u sheegay inta kalena faruhu ka qaaday wa acrada can bacdin ilan saasaa laogyahay saasaa la rabaayo caaqilka sidiisaba ishaaradaa ku filan ishaaraa ku filan saas yani waxa weeyaan umulisi iyo maxaa la dhihi jira iyo waayeel may dhihi jira mid walba si wax ogyahay waxma sheeg adiga waxaad og tahay o dhan lama sii daayo sooma carafa bacdahu wa acrada can bacd wax yaroo ku filan warkii inuu baxay unbuu tusay laakiin kulli dabada uma wada qabanin qaar buu iskaga aamusay nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh saas wey macana falamaa goortii iyadii markii warkii uu nebigu u sheegay ay ogaatay inuu warkii nebigu ogaaday waxay tuhumtay matiibaa kontanu warkii saartay tii saaxiibteeda ahayd warka ay ku qarsatay bay istiri malaha ayadaa warka gudbisay oo adeeg kugu xumaynaysay markiiba marka way soo boodo waxay tidhi falamaa goortii nabaahaa alla u waramay falamaa goortii nabaa u warramay nebigu haa iyadii markuu u warramay bihi warkii ayaa qaalad waxay tidhi man anba'aka yaa ku warramay haadaka yaa ku sheeg waxay isleedaha markaa caaisha caaisha warka bixisa oo adig kugu xumaynaysa man anba'aka haada qaala markaasaa nebigu wuxu yuri sal lay slam naba'anii waxaa ii warramay alcaliimu midka ogaanshaha badan alkhabiiru shay walbana guntiisa og hadda maxay dhihi marka ilahay baa warka keenay mar haddii lay ma war baan yaalla arrintu waa fashilanta saas way macnaha ayib in tatuuba ila allahi faqad saqat quluubukuma wain tadahara calayhi faina allah huwa mawlahu wajibriilu wasaalixu lmu'miniina waalmalaa'ikatu bacda dalika dahiir dumarkii baa la edbinaya marka ya soo xoogaa arrin khalada mayna ku kacen ummahaatu lmu'miniin radia allahu canhuna jamiican yani waxa weye arrintay ku kaceen arrin maqaamka nubuwada ku habboon maaha arrin rasuulka ka qabata ma ah khalad bay sameeyeen khaladkii marka waa in laga idmiyo si adag baa marka loo idminayay rabbi wuxu uhi subxana wa tacaala in tatuubaa haddaad tawbad keentaan labadiinii tatuubaa xabsiya caaisha haddaad tawbad keentaan ilallahi alla xaggiisa haddaad u toobad keentaan he falaha muujib waay tawbadaasi wax waajibiye waa jira tawbadaasi wax waajibiyo waa jiraayo waad ku kacdeen wax waajibiyo faqad saqad xaqiiqee way iilatay quluubukumaa quluubtiinni baa iilatay oo xaqii ka leexatay wain tabaaharaa haddaad isu haddaad isu kaalmaysataan calayhi nabiga korkiisa haddaad isu kaalmaysataan faina allaha alle ayaa huwa isagu faina allaha alle huwa isagu mawlaahu hiiliyihiisa wey wajibriilu jibriilna waa hiiliyihiisa wa saalixulmu'miniina mu'miniinta kuwooda wanwanaagsanna waa hiiliyihiisa waalmalaaikatu malaa'igtiina bacda dalika kaa la soo sheegay gadaashiisa oo dhan dahiirun kuwa kaalmeeyayaal ah iyagu malaa'igtiina iyaguna kaalmay yihiin oo nabigay u kaalmaynayaan casaa waxa wuxuu mudan yahay rabbuhu nebiga rabbigii wuxuu mudan yahay in dallaqa kunna hadduu nebigu idin furo an yubadilahu inuu bedel siiyo aswaajan xaasas inuu bedel siiyo xaasaskaasoo khayran khayr badan minkunna idinka idinka khayr badan muslimaatin hogaansanayaal ah mu'minaatin kuwo alliyo rasuulkiisa rumaysan ah qaanitaatin kuwo alla ateeca kadibna zawjkooda ateeca taa'ibaatin noqdo oo khaladka ka laabta ah caabidaatin kuwo ilaahay caabuda ah saa'ixaatin kuwo sooma ah hayibaatin garoobo iyo wa abkaaran gabdha isugu jira bal meesha lagala dhacay si fiican baa loola hadlay hadalkaa intaynan aayaadkani soo degin oo sidaa aan loola hadlin ummahaatu lmu'miniin radia allahu canhuna jamiican intaan sidaa loola hadlin hadalkan hadal la mida cali waxaa ku yidhi cumar ibn khataab radi allahu canhu cumar markay dhacdadu dhacday yuu xaasaskii u wada tegay mid mid buu ugu tegay markaasuu ku yidhi naa khaladkan joojiya khalad baad gasheen arrintan aada gasheen ka noqon mar horena gabadhiisuu la hadlay oo si gooni u canaantay oo ka waaniyey oo xataa wuxuu ku yidhi caaisho lagaa jeceliya kaana quruxsan iyona kulugoyn si adag buu la hadlay markii dambe dhacdadu dhacday ee nebigu xasaskiisii waa fura ee suuqa gashayna isagoon furinna intuu u tegay buu yihi maxaan kuu sheegay intisaan ku waaninay xaasaskii kalena mid mid intuu ugu tegay buu waaniyey oo ku yidhi naa sidan joojiyay ilaa uu yidhi haddii aad yani nebigana wuxuu ku yidhi intuu u tegay nebi allow hadday haweenkaasi isugu kaa tagaan oo isu kaa kaalmaystaan waxaad ogaanaysaa ilahay baa kula jira ufiirso ilahay baa kula jira malaa'igtuna waa kula jira khaasatan jibriil iyo mika-iil baa kula jira anigiyo abuubakarna waa kula jirnaa mu'miniinta saalixiintoodana waa kula jiraa tabtaa ilaahay subxaana wa tacaala cumar sidaadu u yidhi ayaa aayaadkani kusoo degay waxay ka mid tahay min muwaafaqaati cumar alqur'aan meelaha uu qur-aanku waafaqay bay ka mid tahay waynu soo marnay yani waxa wey xijaabka masalatu lxijaab waxaan soo marnay asara badrin beder yani dadkii lasoo qabsaday qafaalkoodii yani waxa wey taladiisii baa qur-aanka taladiisii qur-aankay waafaqday waxaan soo marnay sidoo kaleeto watakiduu min maqaami ibrahima markaan soo maraynay nebi ibraahim maqaamkiisa in musallo laga dhigtaayo tala cumar bay soo ujeed haddana tan kaleeto in kana fi ummati muxadaun fa cumar buu nabi sal lay slam ummadana mulham iyo nin qalbigiisa khayrka lagu ridiyo sawaabka hadduu jiro waa cumar nin noocaasoo muwaafaqaadkiisu aada badan yihin waa cumar khataab radi allahu canhu ikhlaaskiisa iyo daacadnimadiisa iyo qalbigiisu siduu saafina u yahay buuna kutusaya macnaha marka hadalkaa markuu yidhi ayaa marka ilahi subxana wa tacaala aayaadkan soo dejiyey oo nebiga lagu dejinayo laleeyahay dumarkana lagu canaananayo haddaad nebiga isugu tagtaan hadda isaguba tolla-aan ma aha saas haddaad isu kaalmaysataan oo nebi maxamed aada isu kaashateen dumarow isagana ilaahay baa la jira waxaa la jira malaa'igtaa la jirta mu'miniinta wanaagsan iyo saalixiintaa la jira kuwa la jira waxaa ugu horreeya labadan la canaananaya dumarka labadoodii aabbaa ugu horreeya oo ah abubakar oo caaisho dhalay iyo cumar oo xafso dhalay labadooda ugu horreeya macana saalixulmuminiinta macnaa nabiga garab taagan salawatu rabbi wasalaamu caleyh cumar marka sidaasuu sameeyey dumarkiibuu la wada hadlay weliba hadalku ku yidhi waxaa ka mid ah haddaad joojin weydaan waxaad wadaan ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisa intuu idin furo buu dumar idinka wanaagsan siin doonaa dumar idinka wanaagsan buu ilahay siin doonaa haddaad sidaad wax u wadaan joojin weydaan tiina iyadana ilahi subxana watacala waa u markhaati kacayo hadalkii waa kan isagoo isagoo qur-aana rabbi soo dejiyey subxana watacala saas way macana ilaa yani markii dambe siduu u waday u waday umu salama u tegay umu salama umu salama uu la hadlay umu salama marka waxay ku tiri cumarow waa adiga nebiga dumarkiisa usoo dhigtay adiga markaad nebiga dumarkiisa u waaninayso isagu ma wuxuu ku waaniyi waayey isagu ma waansan kara miya wuxuu ku waaniye mi waayo waa adiga dumarka u waaninaya nebiga cumar wuxuu ku hadlo waayey gabadh baa iska celisay tag soma yani dawr muhim ah iyo kaalin muhim ah buu cumar ka qaatay arrintan iyada ee rasuulku ku dhacday salawatu rabbi waslamu caleyh saas way macana in tatuuba haddaad soo noqotaan caaishiya xabsaay ilallahi alla haddaad usoo noqotaan oo khaladkaa ka soo noqotaan faqad saqad halkaa waxaa ku jira yani ama faqad saqada jawaabtii inta ka dhig ama falaha muujibun falitawbati muujibun tawbaddaa wax waajibiy waad ku kacdeen tawbaddaa wax keena waad samayseen oo muxuu yahay waxay ku kaceen faqad saqad xaqiiqe way iilatay quluubukumaa qalbiyaniidinu way iisheen qulubtiinu waa leexatay oo waxay ka leexatay xaqii iyo jidkii ku habboonaabay ka leexatay oo nebiga weynayntiisa iyo kadamayntiisa iyo wixii uu mudnaa ah sidaas daraaddeed arrinkaa idinkuma habboonan wain tadaaharaa haddaad iskaashataan calayhi nebiga korkiisa haddaad isu kaashataan ood isugu tagtaan fa ina allaha alle huwa isaga ayaa mawlaahu hiiliyihiisa alla garab taagan wa jibriilu iyo jibriil iyo wa saalixu lmu'miniina iyo mu'miniinta kuwooda saalixiinta abubakar iyo cumar u horreeyaan waalmalaa'ikatu malaa'igtiina bacda dalika kaa gadaashiisa dhahiirun waa guutooyin iyo ciidamo iyaguna gurmado dhahiirun waa ciidamo iyaguna kaalmaynayo dhahiirun waa ciidamo kaalmaynayo ayaguna nabiga sal ly slam kaalmo iyo garab u aw bal inta laysgarab dhiga daba dhiga marka fiir allah subxaana wa tacala keligii baa ku filan inuu nabiga sal lay slam hiiliye u noqdo laakiin intanoo dhan maxaa laysu garab dhigaya intanoo dhan waxaa laysu daba dhigayaa rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maqaamkuu ilaahay ka joogo iyo maqaamka uu ka joogo khalqiga ayaa la dareensiinaya saas hiiladiisa waxaa ka wada qayb qaadanaya allah malaa'igta iyo saalixulmuminiin baa ka wada qayb qaadanaya saas maana marka ha isku dayino ha isku dayino casaa waxaa mudan rabbuhu rabbigii wuxuu mudan yahay casaa wuxuu mudan yahay rabbuhu nabiga rabbigii in tallaqa kunna hadduu idin furo an yubadilahu inuu bedel siinayo aswaajan dumar ama xaasas khayran dumarkaasoo khayran khayr badan min kunna idinka idinka khayr badan halkaana waxoogaa waxaa la dareensiiyey waa qaab canaan aho waa laydin furi karaa wey haddii laydin furana laydin darsan maayo waa laydinka raysan somal hawshu waa adkaatay waa dhawaatay saas macana yani waxa weeyaan nebiga inuu ilaahay fur yidhahdayba ku xihan tahay kadibna laydin diraba haddii laydin fasaxo laydin furana kuwa idin dhaama rasuulka oo idinka khayr badan baa ilahay idinku bedel yuu nabiga ilahay ugu bedelaya ayib kuwaasoo muslimaatin dumarkaas marka nabiga sal alay wasalam suxbadiisa iyo yani waxa weeye in loogu bedelo ilaahay subxaana watacaala uu ku ballan qaadayo kuwaasaa marka tilmaamahooda loo sheegaya muslimaatin dumarkaasoo hogaansanayaal ah ilaahay subxaana wa tacala u hoggaansamaya sharcigiisa mu'minaatin dumarkaasoo mu'minaad ahoo ilaahay rumeeyey iyo xaqa iyo akhriya rasuulkiisaba rumeeyey qaanitaatin dumarkaasoo adeecsanayaal ah allahna waa ateecsan yihiin aswaajtoodana way ateecsan yihiin dumarkaasoo taa'ibaatin kuwa noqonaya ah lama dhihin khalad kama dhaco laakiin maxaa layidhi taa'ibaatin weeyaanoo markuu khalad ka dhaco khaladka kuma madax adeegaana way ka soo noqdaan ayib caabidaatin dumarkaasoo kuwa ilaahay caabuda ah oo rabbigooda caabudo oo waajibaadkooda iyo cibaadaadkooda guta ah saa'ixaatin dumarkaasoo sooman soomo oo soonka guta waajibka iyo midka faradka iyo midka sunnacdaba way soomaan dumarkaasoo tayibaatin garoobo iyo wa abkaaran gabdhaba ah garoobo iyo gabdhaba maxaa laysugu maxaa laysugu barxay nebiga dumarkiisa saas ahaa sooma damirka dumarkiisa waxay u badnaayeen garoobo gabdhana waa ku jireen oo caaisha gabadh ahayd inta kale nabiga xasaskiisu wuxuu ku guursaday garoob buu ku guursaday ayib marka waxa weeye taraxa laysku taraxayo iyo yani waxa weeye isdhexgelinta laisdhexgelinayo gabdhaha iyo garoobada baa waxay tahay naftaa waxay jeceshahay sideedaba waxyaalo badanoo isku dhex jiray jecesha bal wax walba inay ka wardoonto jecesha wax walba waxyaalo kadgedisan inay aragto naftaa iska jecel marka sayibaatin wa abkaaran sidaad idinku u tihiin sayibaad iyo abkaar kuwa sidiinaasoo kaleeto sayibaad iyo abkaar ilaahay nabigiisa ugu badanaya salawaatyuu ugu badanaya haddii aad macnaha wax weeyaan joojin weydaan waxaad wadaan arrinkaa marka ummahaatu lmuminiin radia allahu canhuna jamiican waxay ahayd falta dhacdo dhacday bay ahayd hadda ka horna waan soo tilmaanay inaysan saxaabada iyo ummahaatu lmuminiin toona macsuumaad ahayn khaladku waa ka dhaca waana masayrayaan dabeecatu lgiira masayrka dabeecadiisa ayaa sidaa iska oho marmarka qaarkood waxay ku kacayaan wax laga haboonya laakiin isla markaa haddana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu siiyey mar alla markii ay baraarugaanba inay ka noqdaan oy ka toobadkeenaan mana ilahay subxana wa taala marka waa dhaafayaan mana waa u dhaafaya yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo quu ilaaliya anfusakum nafyaalkiina iyo wa ahliikum ehliyaalkiina naaran naarka ilaaliya naartaasoo waquuduha shidaalkeedu annaasu ay dad yihiin iyo walxijaaratu dhagaxyaan naartaasoo calayhaa korkeeda malaaikatun ay malaaigi tahay malaaigtaasoo hilaadun qalqalafsan shidaadun oo ad adag malaaigtaasoo laa yacsuuna aan caasiyaynin allaha alla aan caasiyaynin maa shay aan caasiyaynin amarahum uu amray oo wayafcaluuna falaya maa yu'maruuna waxa la amrayo faray yaa ayuha aladiina kuwa kafaruu kufriyeyow laa tactadiruu ha cudur daaranina alyawma maanta waxba ha cudur daaranina inamaa tujzawna waxa uu laydinku abaalmarinaya maa kuntum waxaad ahaydeen tacmaluuna kuwa samay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara macnaheedu waxa weeye dadka ahlul-iimaanka ah waxaa xil ka saaran yahay naftooda waxaa kaloo xil ka saaran yahay ehelkooda ehelkooda marka la yidhaahdo waa xaasaskooda iyo caruurtooda iyo intay mas-uulka ka yihiin mas-uuliyaddii xilka ka saaranna muxuu yahay xilka ka saaran waxa ugu muhiimsan inuu naar ka ilaaliyo naar siday uga yani wax way uga badbaadi lahay inuu ka shaqeeyo naar maxaa lagaga badbaadi karaya aliimaan walcamal saalix iimaan iyo camal saalix oo ilaahay raalli geliya sidii ay ula imaan lahaayeen macaasidana uga fogaan lahaayeen waa inuu ka shaqeeyo ehelkiisa yani qoysas reerkiisa xaasaskiisa caruurtiisa waa waajib ilaahay subxaana wa tacaala dadka muminiinta u saaray wey khaasatan ragga ayay mas-uuliyadaasi u taallaa dumarkana dhinac bay uga taallaa saas wey macana waajibka ugu horeeya ee qoyskaaga kaaga waajibaya ilmahaaga kaaga waajibaya inaad ilaahooda barto wey inay wixii ilaahay ku caabudi lahaayeen ay bartaan wey inay dhaqan ka dhigtaan wax ilaahay raalli geliyo wey waajibkaa markaad gudato kadib ayaa waxaa imaanaysa adduunyo iyo mustaqbal adduunyo iyo horumar adduunyo iyo ganacsi iyo iskuol ha galeen iyo markaasaa kadib buu imaanaya laakiin maxaa ugu horeeya xilka ugu horeeya kaa saara waxa weye allahooda bar subxana wa tacala allahooda baro cadaab iyo naar say kaga badbaadi lahaayeen ka shaqee sidaasaa ilahi subxana wa tacala inay quu anfusakum wa ahlikum naara naartaasina wax sahlan ma aha waa naarta rabbi uu leeyahay subxaana wa tacaala wax kaloo lagu shido ma jiro shidaalkeedu shidaalkeedu waa dad iyo dhagaxyaal dad baa shidaal u ah ruuxa marka lagu rido ayay holacsiis iyo sitaaba waa ninka arkay dabkaan inagu shidalno markii ama gaas lagu shubo ama bansiin la taabsiiyo ama qoryaba la geliyo ayuu dabku holac siyaasadaa naarta aakhare waxay ku holacdaayoo shidaal u ah waa bini aadam insaan iyo waxway dhagaxyaal naartaas xaaskaaga ha gelinin oo ilmahaaga ha gelinin oo wax lagala dadaalo taasaa ugu muhiimsane intaad luqmatul caysh iyo waxay afka geliyaan iyo guri ay galaan iyo mustaqbal adduunye intaad ku dadaalayso tana wax lagala dadaalo ehe middan ilmahaaga iyo xaasaskaaga iyo ehelkaaga ka ilaali baa rabbil kuli subxana wa tacala saasa macnaha ilahayna baraya naartaasi waxaa ka shaqaynaya oo malaa'igta ka shaqaynaysa ay tahay malaa'ig qalqallafsan hilaadun dabaaicdooda malaaig dabeecadoodu qallafsan tahay oo wax naxariisa aan aqoonin looguma talagelin inay naxaan ama naxariistaan looguma talagelin shidaadu weeyaanoo diniyadoodi iyo jirkoodu siduu u dhisan yahay abuurkoodu siduu u dhisan yahay aad bay u adadag yihin saas maa lagama fakan karo xoogna looma sheegan karayo xeeladna lagagama carari karayo awoodna ilaahay abuur yani waa ku abuuray dabeecadoodana naxariis ma lehe waa dabeecad qallafsan wey leanna waxay ka shaqaynayaan iyo hawshay qabanayaan baa sidaasaba naartanaba loogu talagalay malaa'igtaasi rabbi subxaana wa tacaala amarkiisa ma jabiyaan mana caasiyaan wixii la faray sameeya hebel cadaaba haddii la yidhaahdo khalaas war ka soo noqon maayo sidii ilaahay yidhaahdo unbay fuliyaan sida bini aadamka oo kale ma aho markuu ilaahay amar siiyo amarkii warwareeg galo oo hadduu doono sameeyo mar jabiyo oo mar caasiyo oo iyagu maaha malaaigtu ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisaasay u taagan yihiin oo ay fuliyaan kadibna rabbi subxaana wa tacaala gaaladii maalinta aakhira hadalka lagula hadlayo inoo sheego wuxuu yidhi maalinta aakhira hadallada lagu dhahayo waxaa ka mid a gaalada kuwii kufriyeyow maanta ha cudurdaaranina ila way cudurdaaranaya cudurdaaray keenaya laakiin cudurdaarka maalinkaa la aqbali maayo waxba ha cudurdaaranina waxaad samayseen unbaa laydinku abaalmarinaya abaalku waa uun shaqadiini beertaad beerateen baad midhihiisii midhaheeda goosanaysaan waxba marka cudurdaar iyo calaacali iska daayaan leh saas weyaan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo quu ilaaliya anfusakum nafafyaalkiina iyo waahliikum eheladiina ehel ehelkaada waxaa laga wadaa xaasaska iyo caruurta iyo cid kastood mas-uulka tahay waa miduu nabigu yiri sal lay slam wrajulu raacin fii ahlihi wamas-uulun can raciyati bu nabig sl lay slm ninku wuxuu raacaa oo loo diray ehelkiisa caruurtiisa iyo cid kasta uu mas-uulka yahay maalinta qiyaamadana ilaahay hortiisa taasaa la weydiin doonaa saas wey macanaa taas marka waxa weye ka shaqaynteeda ayaa loo baahanya tacliim iyo ta'diib oo ilmaha in marka ugu horreysa bal ilahay diintiisa la baro intaynaan meel kaleeta u dhaqaajin ilmaha qur-aanka hala baro ilmaha hala baro aadaabta hala baro ilmaha dahaarada hala baro ilmaha salaada hala amro muruu wlaadakum lisabcin wadribuu calayha licashrin wafariquu baynahum fi lmadaajic buu nabi yuri sal ly waslam ilmuhu toddoba jir hadday gaadhaan salaada amra toban jir hadday gaadhaanna ku garaaca jiifkana ilmaha ku kala fogeeya gabdhaha iyo wiilashiiyo khaasatan nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh carruurtu si ay tarbiya u qaataan markaa aad aadaabtoodii iyo dhaqankoodiiyo aada diinta islaamka ku salaysaan markaa kadib haddaad iskuul geysanaysaan iyo haddaad meel kale u diraysaan toona hawl idin talo laakiin asaaska lagama gudbaankee laf dhabarta waxa weye sababta ilmaha diinta bara oo naar siduu kaga badbaadi lahaa ka shaqeeya oo ilmaha ku hagaajiya intuu tarbiyad uu ku jiro waqtigii la tarbiyan lahaa weye oo gacantaada uu ku jiro oo xaaskaaga iyo gabdhahaaga iyo gurigaaga ku maamul diinta ilaahay subxaana wa tacala saasaa la doonaya taas wey midda asaaska ah waxtarka ah biyo kama dhibcaanka mas-uuliyadda ku saarantaa iyadana midda ilaahay maalinta qiyaamada uu kaala xisaabtami doonana waa iyada lagu weydiin maayo maalinta qiyaamada ilmahaaga maxaad iskuul ugeyn weyda ilmahaagu maxay qur-aanka u bara waayan lagu weydiin maayo ilmahaagu maxay dhakhtar u noqon waayan lagu weydiin maayo injineer muxuu noqon waayo ilmahaagu lagu dhihi maayo laakiin maxaa lagu weydiinaya ilmahaagu muxuu ilaahiisa u baran waayo ilmahaasuma wuxuu qur-aanka wax uga baran waayo ilmahaagu si u tukaday muxuu u garan laaya ilmahaagu muxuu u soomi waayo o u salaadi waayo xaaskaagu maxay sidan u tahay hawsha kuu taallataa iyada marka adigu raashiin iyo waxoogaa yar yara ku wareegeysate hawl kuu taalla quu anfusakum naftiina ilaaliya iyo wa ahliikum eheladiina naaran naarka ilaaliya naartaasoo waquuduhaa shidaalkeedu annaasu ay dadka yihiin iyo walxijaaratu dhagaxyaanta naartaasoo calayhaa korkeeda malaaikatun malaaig ay tahay korkeeda malaaig baa manaa malaaig baa ka shaqaysa malaaigtaasoo hilaadun qalqallabsan dabeecadooda qallabsan oo naxariis male shidaadun oo adag xagga abuurkooduna waa adag yahay oo wax ka fakan kara ma jirto malaaigtaasoo laa yacsuuna aan caasiyaynin allaha alla aan caasiyeyn maa shay aan caasiyaynin amarahu umuu amray ka bedel wayafcaluuna waxay falaan maa yu'maruuna waxa la amrayana way falaan wax alla wixii ilaahay kasoo fula amarana way ku dhaqaaqaan ee ma garmaraan oo ma dabamaraan ya ayuha aladiina kuwa kafaruu kufriyeyo laa tactadiruu ha cudurdaaranina alyawma maanta inamaa tujzawna waa uun laydinku abaalmarin maa shaygii kuntum aad haydeen tacmaluuna kuwa sameey waxbaa cudurdaaranina laleeyahy yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo tuubuu noqda ila llahi alla u noqda tawbatan tawba nasuuxan oo naseexo badan tawbad khaalis oo saafi ah casaa wuxuu mudan yahay rabbukum rabbigiin an yukafira inuu tiro cankum xaggiina sayiaatikum an yukafira inuu qariyo asturo cankum xaggiina sayi'aatikum xumaanyaalkiina wayudkhilakum iyo inuu idin geliyo jannaatin jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaashii yawma maalin ayuu idin gelinaya laa yuqzi uusan hoojinaynin allahu alle annabiya nebiga uusan hoojinayn iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu la jirankiisa nuuruhum iftiinkoodu yascaa wuu soconayaa bayna aydiihim hortooduu soconaya wa biaymaanihim iyo midigyaalkooda yaquuluuna waxay leeyihiin rabbanaa rabbiganow atmim dhammaystir lanaa anaga nuuranaa iftiinkanaga noo dhammaystir waqfir dhaaf lanaa annaga wixii naga dhacayna noo dhaaf inaka adigu calaa kulli shayin shay walba korkiisa qadiirun midkii awoodaa tahay ayadu waxay ina amraysaa caaisha iyo xabsa soo lama dhihin toobadkeeno soo noqda ummadii oo dhan baa haddana hadalka loo jeedinaya oo la leeyahay war dadka iimaanka lahow ilaahay usoo laabta tawbad khaalis ah saafi ah tawbad saafi ah oo naseexo badan ilaahay usoo noqda subxana wa tacala saasaa lala leeyahay ayib tawbaddu waxay masuux tahay siday culimmadu leeyihiin markii shuruudeeda laga helo oo dembigii uu ruuxu samaynayay waa inuu ka tago waa kow isagoo dembigii ku dhex jira hadduu yidhaahdo waan toobad keenaya istakfirullah hadduu yidhaahdo taasi waa jees jees waaba kasii daran tahay taas dembiga marka horta waa inaad dhinac iska dhigtood ka tagto ta labaadna wixii horay kaaga dhacay waa inaad ka qoomamooto oo qalbigaagu ka gubto o ka xumaado leanna nadaamadu waa tawba sida nabiga ka sugan sal ly slam shardiga saddexaadna waxa weye alcazmu calaa cadami alcawd waa inaad go-aan ku gaadha inaadan ku noqon doonin shardiga afraadi waxa weeye xaq bini aadam hadduu yahay waa inaad u guddo shuruudaa markay tawbadu yeelato ilaahay dartii loola jeedo ayaa la yidhahdaa tawba nasuuxa la yidhahda hal shardi hadduu ka maqan yahay tawba nasuuxa maaha tawbada ilahay naga rabata iyadaa wey subxana wa tacala ilahay usoo laabta marka haddaad ilaahay usoo laabataan abaalgudkan aad leedihiin ayaddu ay sheegayso macnaha dembigiina in la dhaafo jannooyinna alla idin geliyo jannooyinkaas oo hore laydinku soo sheego webiyaal ay socdaan maalinkaa isagaa waa maalinkuusan alle nebigiisa iyo mu'miniinta toona uusan hoojin doonin yacni waxa weye ilaahay ma fadeexaynayo nebigiisa iyo mu'miniinta midna ma fadeexaynayo mana hoojinayo rabbi subxana wa tacala oo garabkooda ka bixi maayo mu'miniinta iyo nebiga maalinkaa hortooda waxaa socda iftiin midigtana iftiin baa ka socda iftiinkaa socda ee ay ku iftiinsanayaan ilan meeshu waa mugdiyo naagtii jahanamaa la marayaay iftiinkaas bay ilaahay ka baryaan inuu u dhammaystiro oo meeshii ay rabeen ay ku gaadhaan ee uuna ka damin maxaa yl waynagii soo marnay fi suurati alxadiid munaafiqiintu inuu iftiinku ka damayo sooma oo ay odhan doonaan unduruunaa naqtabis min nuurikum markay arkaan munaafiqiintii oo nalkii iyo iftiinkii ka damay ayay leeyihiin rabbanaa atmim lanaa nuurana ilahu anaga hanaga damin ilaahu noo dhamaystir bay odhanayaan oo iftiinka iyo nuurka anaga noo damays noona dambi dhaaf bay odhanayaan maana sidaas weya xadiis baa jira sugan oo min xadiidi abi darin wa abi darda axmed baa soo saaray oo nabigu uri sal lay slam ummadayda maalinta qiyaamada ummadaha waan ka garan doonaa seed ku garan baa le nabiga sal lay slam wuxuu nabigu uri sal lay wasalam kutubtooda horta waxaa laga siinayaa midigta midda labaad waxaan ku garanayaa astaanta iyo calaamada wejiga kaga taalla ee sujuuddu keentay waxaa kaloo ku garanayaa buu nabigu sal lay wasalam nuurkooda iyo iftiinkooda xagga hore ka socda buu nabigu sal lay slam yani calaamaadkaas dadka muminiinta iskale yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyo marka tawbada waa loo baahanya ayu waqti tawbadu waa in lakeen loo soo noqdo nabigu sal lay slam maalinkii boqol goor buu ilaahay subxaana wa tacala dambi dhaaf weydiisan jiray waa nabi maxamed salawatu rabbi waslam ilahay dembigiisa hore kii dambaba dhaafay innagaa darsi aynoo tago layna barayaayo tawbada badiya layna leeyahy maxaa yeelay khaladaad inaynu gelayna shaki kuma jiro khaladaadka intaan ognahay intaynaan ogeyn baa ka badan mar walba marka carabkaaga inay tawbadiiyo istikfaartu ku badato oo khalad markaad gasho khaladka ha isku halmaamini waa laguu garaabi haddaad ka soo noqotee soo noqo ilahay usoo noqo subxana wa tacala weliba deg deg in loo toobadkana fiican lix saac gudahood nabiga sida ka sugan sal lla lay slam lix saac gudahood markuu dembiga galay ruuxu lix saac intaynan dhaafin ruuxa hadduu soo noqdo malaguu dembiga qori maayo lix saac baa qalinka kor loo haynaya waa lagaa wardhawray waa lagu sugaya jaanis baa lagu siinaya haddaad soo noqoto khalaas haddaad soo noqonaysa somaali qor saas macana haddana weli jaanis baa kuu furan inta macnaha waxa weeyaan yani wakti baad weli haysataa saas weya yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyo tuubuu tawbadkeena ila allahi alla u toobadkeena tawbatan tawbad nasuuxan oo khaalis ah casaa wuxuu mudan yahay rabbukum rabbigiin an yukafira inuu tiro cankum xaggiina inuu asturo cankum xaggiina sayi'aatikum xumaanyaalkiina wayudkhilakum uu idin geliye jannaatin jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alla nhaar wabiyaasha yawma maalin laa yuqzi uusan hoojinaynin allahu alle annabiya nebiga uusan hoojinaynin iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeye macahu la jirankiisa nuuruhum nuurkoodu yascaa wuu socdaa bayna aydiihim hortooduu socdaa iyo wa biaymaanihim midigyaalkooda yaquuluuna waxay leeyihiin rabbanaa rabbiganow atmin dhammaystir lanaa annaga nuuranaa iftiinka annaga noo dhammaystir waqfir dhaaf lanaa annaga noo dhaaf qaladkaan gallay inaka adigu calaa kulli shayin shay walba dushiisa qadiiru maydkii awoodaa tahay yaa ayuha nabiyu nebiyow jaahid la dagaalan alkufaara gaalada la dagaalan wlmunaafiqiina iyo munaafiqiinta waqlud qallafsanow calayhim korkooda ku adadkow wa ma'waahum makaanu hooyaadkoodii iyo gurigooduna jahannamo wey wa bisa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo laabto jahanamaa u baas lahaatay gaalada la dagaalami manaa hubyani gacanta kula dagaalam xujadana kula dagaalam munaafiqiinta la dagaalam xujada kula dagaalam hadday gaalada lasoo sabtaanna gaaladay la xog yimin marka waa lala dagaalamaya iyagana waa la laynaya waa kaan soo marna suurat laxzaab baan kuso marnay saas macana ayib marka munaafiqiinta iyo gaalada labadaba la dagaalama nabiga sal lay slam ku qallafsanow oo ku adadkow yaynan dabacsanaan iyo jileec kaa helin wey macnaha leanna waa lagu daliilaysan binu aadamku sidiisaba hadday jileec iyo dabacsanaan kaa kaa dareemaan way kugu dultumanayaan sidaas daraaddeed labadaa qolo munaafiqiinta iyo gaaladeed cadow bay kuu yihiine yacni waa in ay adayg iyo qallayf kaa helaan si ay macnaha waxaway banaankaa kaaga maraanoo inabtooda u qataan haddii kaleeto waxaad noqonaysaa miskiin layska balilaysa yaa ayuha nabiyu nebiy ujaahid la dagaalan alkufaara gaalada wlmunaafiqiina iyo munaafiqiinta waqlud qallafsanow oo adkow calayhim korkooda wa ma'waahum makaanu hooyaadkoodu jahanamo wey jahanamo wey wa bisa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo noqdo loo ahaadana jahanama u baas lahaatay darab allahu matala liladiina kafaruu imra'ata nuuxin suuradda waxaa lagu khatimayaa labadii tusaale sheegay tusaale waxaa loo samaynayaa dad gaalo ah oo mu'miniin ku dhex jiro oo dadka mu'miniinta xidhiir la leh xidhiirka ay mu'miniinta la leeyihiin inuusan anfacaynin maadaama ay gaalo yihiin ayuu miithaalka hore u dhacayaa miithaalka labaadna wuxuu u dhacayaa dad mu'miniin ah oo gaalo ku xidhan yacni waxa weye gaalaa wax ka dhexeeyaanoo ay ku dhex jiraan waana u baahan yihiin oo dan baa kugu kaliftay markaa gaaladaa ay ku dhex jiraani maadaama ay iimaan iyagu leeyihiin kudhex jirkaa gaalada ay ku dhex jiraan danku keentay wax yeeli mayso labadaa misaal gaalna mu'min baan xidhiir leenahay wax u tari mayso mu'minna wax u dhimi mayso gaal baa xidhiir naga dhexeeyey haddii ay baahi keento sharcigu markaas samaxa wey macanaa xidhiirkaas daraba wuxuu wuxuu yeelay allahu alla wuxuu yeelay maalan mahmah iyo qisa cajable liladiina kuwii buu u yeelay kafaruu kufriyey imra'ata nuuxin buu yeelay imra'ata nuuxin waa mafcuulkii hore ee daraba bimacnaa jacala laga dhigaya daraba wuxuu yeelay allahu alle maalan mahmaah iyo qisaca jabla wuxuu ka dhigay liladiina kuwiina uga dhigay kafaruu kufriyey imra'ata nuuxin nuux xaaskiisa wa imra'ata luutin iyo luut xaaskiisa kaanataa waxay ahaayeen labadoodu taxta cabdayni laba addoon hoostooday ahaayeen oo min cibaadinaa addoommadanada ka mid labadaa addoon oo saalixayn wan wanaagsan fakhaanataa labadii haween way khayaameen humaa labadii addoonee wanwanaagsanaa way khayaameen falam yugniyaa maynan deeqin labadii nebi labadii addoon canhumaa labadii dumar xaggooda mayna ka deeqin min allahi xagga alle xaggiisa alle xaggiisa shay oo mayna ka deeqin waxba mayna ka deeqin waqiila waxaana lagu yidhi udkhulaa gala annaara naarta gala maca daakhilina kuwa galana jirankooda laba dumar ah oo laba nebi ay kala qabeen baa tusaale laynoogu samey gaalnimada laga kari waayey midda hore waa haweenaydii nebi nuux midda labaadna waa haweenaydii nebi luut labadoodaba laba nebi baa qabay oy ku hoos noolaayeen labada nebina laba addoonoo wanwanaagsan bay ahaayeen labadii dumar waxay khayaabeen labadii nebi khiyaanada macaa laga wadaa ma aha gogol dhaaf lagama wado khiyaana zawjiya lagama wado zine ma ah leanna siduu ibnu cabbaas leeyahay maa zanat imra'atu nabiyin qatu weligeed haweenay nebi qabo weligeed ma zinaysanin bu leanna ilaahay subxaana wa tacaala waa ka qiiro badan yahay in uu haweenay zinaysanaysa uu firaash uga dhigo nebi ilahay waa ka qiiro badan yahay subxana wa tacala ma dhixi karayso ee khayaanada waxaa laga wadaa mabdi iyo diintii bay ku khayaaneen iimaankiibaa lagu kari waayey diideen khayaanadaasay ku kaceen khayaanadaa markay ku kaceen oo diintii lagu kari waayey labadii nebi wax waa u tari waayeen labadoodii dumarka ahayd ee gaalada ah labadii dumarkaa waxaa lagu yidhi naarta gala kuwa gelayana la gala soo ma jeed marka waxa weeye ninkaygaa wanaagsan haweenayay wax kuu tari mayso haddii adigu aada hallaysan tahay sheekh baa iqaba iyo weli baa iqaba waxba kuu tari mayso wey maanaa adiga taadaa laguu qabanaya saas maanaa adiga taadaa laguu qabanaya zawjkaaga iyo aabbaha iyo waakaan soo marnay qur-aanku sidiisaba wuxuu muujinayaa calaaqadan dadka dhex maraysa ama calaaqa zawjiya ha noqoto calaaqat lubuwa ha noqoto calaaqat lbuluwa ha noqoto waa adduunka un haddii aakharo la tago nin walba wixiisaa loo xisaabinaya kii kale xidhiirku la lahaa macno weyn ma keenayso waa kan soo marnay nebi ibraahim calayhi salaam oo aabihii aazar somayna soo marnay nebi nuux oo wiilkiisii gaalka noqday uu daadku daadku qaaday waa inagii soo marnay hadda waxaynu ahaynaa laba nebi oo labadoodii xaas iyagana naarta lagu guray oo waxba u tarila soo ma jeedi saas daraaddeed nebi baa iqabay iyo nebi baa idhalay iyo nebi baan dhalay iyo warkaasi war ilahay ka soconay agtiisa ka soconay saas wiilkaygaa fiican iyo adiga ha ku tashanin dad kale xoolahooda xoolaha ha ku tasho saas way maana ayib yani waxa wey aabbahay baa geel lahaa anaa dabeere laba ka fiican aabbahay baa geel lahaa anaa dabeere laba ka fiican adiga waxaa ku tasho tilka ummatun qad khalad lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum waay waxaad shaqaysataan leedahay ee sheekh iyo shariif iyo weli baa idhalay ka bax ilahay agtiisa waxba kamaa subxana wa tacala nasab oo dhan waa go-aya sida nabiga ka sugan sal alay wasalam nasabkayga iyo sababkayga mooyaane nasab kaleo dhan maalinta qiyaamada waa go-aya wey maana saas masalkaa hore wey marka daraba wuxuu yeelay allahu alle masalan mahmaah iyo qiso cajable liladiina kuwii buu u yeelay kafaruu kufriyey imra'ata nuuxin buu yeelay masalkaa isaga waa mafcuul awalkiiba nuux xaaskiisa iyo wamra'ata luutin iyo luut xaaskiisa kaanataa waxay ahaayeen labadaa dumarkaa taxta cabdayni laba addoon hoostood oo min cibaadinaa addoommadanada ka mid labadaa addoomoo saalixayni wan wanaagsan fakhaanataa way khayaameen labadii dumarkaa humaa labadii addoon ee wanwanaagsanaa bay khayaameen diintii bay ku khilaafeen iyo iimaankii falam yugniyaa ma aysan deeqin labadii nebi canhumaa labadoodii xaas xaggoodii waxba maynan mayna ka deeqin xaggooda min allahi alle xaggiisa shay-an waxba mayna ka deeqin wax alla wax xagga ilahay uga tareen ma jiro wa qiila waxaana la yidhi udkhulaa gala annaara naarta gala maca daakhiliina kuwa gala galaya la jirankooda gala kuwaa naarta galaya labadii dumarka ahayoo la gala saasaa layidhi xadiis waxaa jira baail ah xadiis baail oo aad macnaha wax weeye loo sheegaa jiro aan umalayn soomaalida dhaqankeeda inkastana xadiiska aynan aqoon haddana dhaqan ahaan bay urumaysan adi wuxuu leeyahay man akala maca makfuurin ufira lahu mid loo dembi dhaafay ninkii la fadhiisto wax la cuna isagana waa loo dembi dhaafay war waxaasi wax jira awliyadaas iyo dadka iyo acmaashoodii waxaasuu iskaga tashanayaa shafaacuu iska leeyahayo maya aniga waa laskakay shafeeci wuxuu leeyahay anigu dariiqadaan ka tirsanayo silkigaan haystaa mid xaggu ku xidhay mid wuxuu leeyahay awowyaday iyo xaggaasaa waxaa ku jira dad akhyaaro awliya ku jirta oo sheekhii ahaayeen kalkaasu isku hadlaynay asagii inuu shaqaysto laga hor jaqo janna inuu gelaysaa ku rumaysay wareedha ilaahay subxaana wa tacaala baa jannada qaybinaya wuxuu ku qaybinayana qaabkaa ma ahee jannada waxaa lagu bixiyaa iimaan iyo camal saale adiga shaqadaadaa lagu bixiya laakiin ruux baan isku xidhnayd wax soconaya wadarab allahu matala liladiina aamanuu imra'ata fircawn درسنا دم هذا قبل إن شاء الله هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه